أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البايسين ما لكم تلبسون حلة البايسين زمجري رعود أنت يا أحلى نشيد وزعتي ذن مرتعا للفتن مزقت bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hadiirada jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan
أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag meel walbo aad joogtaan dhegaystayaal waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka hadiirada jimcaha waxaan ahaa maalin walba ama toddobaad walba hadahan oo kale ku qaadaa dhignaha qodobada ugu muhiimsan ee ay sida weyn u tabayaan mujtamaca soomaaliyeed ama dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaadka taagan hadduu rabbi karaal noqdo toddobaadkan waxaan barnaamijka ku milicsan doonaa warbaahinta islaamiga ah iyo doorka ay ciyaarayso marka loo eego adduunka barnaamijkan waxaa nagala qayb galaya dad aqoon u leh dhanka saxaafadda oo noocyo kala duwan isugu jira farsamada waxaa jooga maxamed xasan muuse mar kale waxaan idin leenahay ku soo dhowaada barnaamijka diyaradda jimcaha
العيون. أنت يا أحلى نشيد واسألي يا وصول نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا waa hagaag dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaan hawada idinka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waan idinka raaligelineynaa cilada ama astaanta oo inagu dheeraatay cilada xagga telefoonada aawadeed ha yeeshee iminka ayaanu gudaha u galaynaa barnaamijka diirada jimcaha oo sida hordhacaynaba aad ku maqasheen maanta aynu ku eegi doono dowrka ay ciyaarayso warbaahinta islaamiga ah marka loo eego warbaahinada kale ee dunida ka jira iyada oo dalka soomaaliyana uu yahay ama uu ka mid yahay wadamada dunida muslimka barnaamijka waxaa nagala qayb galaya aqoon-yahano kala duwan waxaana martida ka mid ah maxamed sheekh xasan oo ah aqoon-yahan dhanka saxaafadda aqoon-yahan cabdiweli dalboon oo isna ku sugan wadanka maraykanka kana tirsan bahda warfaafinta iyo sidoo kale jibriil nuur yuusuf oo ka tirsan maktabka iclaamka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo weliba idaacadda al-andalus hadduu rabbi karaal noqdana wariyaal kale ayaan rajaynaynaa inay nagala qayb geli doonaan barnaamijka hadiiradda jimcaha mar kale waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijka ugu horeyna innaga oo horay u gelayno waxaan jeclahay in aan kusoo dhoweeyo marka hore cabdiweli dalboon iyo dhammaan martida Een, marka hore dhammaantiin assalaamu calaykum waayahay een, cabdiweli een, ah, mawduucan een, marka aan ku horumarno taariikhda bal een, ah, iclaamka si guud een, een, kusoo dhowow
Eh, bismi llahi raxmaan raxiim Eh, dhammaan walaalada waa salaaman yihiin Eh, iclaanka runtii taariikh go-an oo aan dhigi karo xilligaas ayuu kasoo bilaamaday ma jiro laakiin siday aniga ila tahay eh, waxaan dhihi lahaa eh, xilligii nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi dadka xoolaan waxaa waaye in dadka wax la gaarsiiyo oo qabarka iyo warku inuu dadka gaaro ama dunida daafaheeda gaaro ama magaalo dad ku nool inuu gaaro khabarkaasi warkaasi wuxuu noqon karaa waxyi wuxuu noqon karaa arrin kaloo iska caadiya xilligii nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh haddaan kasoo bilaabno taqriiban taariikh yar baan rabaa inaan isdul taago ninbaa wuxuu soo arkay dajaal saxaabi baa dajaal soo arkay nebigu u yimid nebiguna bilaal buu wuxuu amray inuu yidhahdo assalaatu jaamica dadweynuhoo dhan ha isku yimaadaan nebigu markaa dadka faakaasu kula hadlay manaaqibta ayaa laga hadli jiray dad culamo ayaa sidaas u feliishada waxa kaleetoo kamid ah oo mataqaana saas mubaashara ah u dhacday nebiga salawatullahi wasalaamu caleyhi ayaa wuxuu diray ciidankii mataqaanaa qaswatulmuuta kadib markii la dilay xaaris bin cumayr la dilay ayaa nebigu wuxuu u diray jamaadu lawal sanadkii labaad ee hijiriyada oo waafaqsan bishii agost kun waxaan leeyahay lix boqol iyo labaatan iyo sagaalkii milaadiga ayaa nebigu ciidan wuxuu u diray nimankii la dhihi jiray romania amaba rome ayuu u diray ciidankaasi waxaa hogaaminayay sayd bin xaaris jacfar bin abi aalib iyo cabdullaahi bin rabaxa rawaxa ayaa warinayey ayaa mataqaana ciidankaasi hogaaminayay rome ku duulay kadibna nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh dagaalkii markuu bilaamaday ayaa jibriil warka wuxuu ugu tabinayay macnaha si toosa mubaashara ah amaba life ah macnaha warka mubaasharada waxa waaye waa war marna noqon kara si toosa soo dhacay u daawanaysid marna noqon karaya asagoo kala googo-san oo lagu yidhahdoo kale magaaladan magaaladii waa la qabsaday magaaladii ciidanka guduhu u galay magaaladii ninkii ciidanku waa dhintay intaasoo baabuur baa la qabsay war iskastaba dhacaya marka wuxuu ahaa jibriil wuxuu nebiga u sheegaya salaatullah wasalaamu calayhi in la dilay markaas ciidankii qaabkii dagaalku dhacay nebigu saxaabada u sheegay saxaabadii oo dhan markaas way kusoo xoontay oo meel walba mataqaana afkiisa fiirinayeen nebigu markaas wuxuu yihi zayd bin xaaris waa la dilay sababteeda jacfar bin abu taalib baa qaaday oo ciidanku hogaaminaya wax yar kadib nebigu aamusanay sidoo kale wuxuu yihi jacfarna waa shahiiday saxaabadii markaasi moogba ayaa mataqaana wejiyadoodii kasoo muuqatay markaas haddana nebigu wuxuu yihi cabdullaahi bin rawaxasna waa shahiiday naftiina waxaa qaaday seef mataqaanaa min siyufillah ee khaalid bin waliid baa qaaday markaasay takbiirsadeen oo mataqaana allahu akbar yidhaahdeen markii guusha muslimiinta ay maqleen saas ayay mataqaanaa ayay dadka mu'arakiinta ay u tilmaamaan markay ka hadlayaan iclaamku xaggee kasoo bilaamaday kadibna waxaa ku xigtay muslimiintu inay manaabirta ka hadlaan ama rasaa'il ay diraan waxaa rasaa'il jiray hadda rasaalada la yihahdo kale wasitiya caqiidata wasitiya ninshii qaadiray wuxuu u diray niman markaasi maalo laga waayo dad salafiyiina laynayay oo mushrikiin ahaa risaalada la yidhahdo tabukiya sheekh islaam ibnu taymiya diray dad mataqana dad kale u diray iclaam bay ahayd wasaa'ish xilligaasi la isticmaalaya ayay ahayd wixii ka dambeeyey markii loo yimaado dadkii muslimiinta ahaa waxaan ka xusi karaa runtii nin taariikh raaci ah leh oo mataqaanaa taariikh dhalaalaysa leh oo magaciisa la yidhaahdo abu acla axmed xasan almawduudi wuxuu dhashay sebtembar labaatan iyo shanteedii kun sagaal boqol iyo saddexdii ayuu dhashay midjo wuxuu ahaa journaalista ah waxaa ku kalifayna in mataqaas markaa journaalka farna waxay ahayd nimankii ingiriiska ahaa ee hindiya qabsaday dad bakistani buu ahaa iyo bakistan ba qabsaday oo markaasi lala dagaalamayay bilaadminti waddanka la dhihi jiray ayuu dagaal la galay markaas wuxuu asaasay mujallad asaga uu lahaayo saaj la yidhaahdo wadaadku markuu asaasay waxaa la yidhahdaa wuxuu jiray sideed iyo toban waxaana kun sagaal boqol iyo saddexdii buu dhashay kun sagaal boqol iyo labaatankii asagoo jira shiiku maxaa la yidhaahdaa ama sideed iyo tobankii labadaba waa la sheegaa toddobiyo toban ama lix iyo toban jira ayuu maxaa la yidhaahdaa risaaladaas wuxuu qoraayay newspaperka asagu le taaj la yidhaahdo editan asagaa ka ahaa ninka qaybi asaga ahaa suuqa asagaa wareejin jiray asagaa gedi jiray macnaha wax mucugisa habeenkii o dhan buu soo jiidi jiray baa baa la yidhi nimankii britishka ahaa way raadi waxay dhaheen hala soo qabto ninka hala dilo god buu ku dhuuman jiray magaaladu ka maqnaan jiray sidaas ayuu markii dambe wuxuu ku asaasay jamaaca islaamiya mataqaana ayuu muhiimka ka asaasay oo markaasi la dagaalantay nimanka ingiriiska ahaa wadankan ka saaray sheikh ninka la yidhaahdo risaalooyin badan buu leeyahay abu aclaa axmed xasan almawduudi wuxuu dhintay bishii maxaa la jiray sebtembar labaatan iyo labadeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii ayuu dhintay wuxuuna ku dhintay wadankan maraykanka oo loo keenay dhaawac xilligaas gaaray oo kelida ka gaaray oo wuxuuna ku dhintay isbitaalku waqtigiisa ku dhamaystay wuxuu ku dhintay buffalo new york buu ku dhintay kitaabo badan buu leeyahay taqriiban oo mataqaanaa meel walba laga heli karayo iclaanku waxaan dhihi karaynaa mataqaanaa wuxuu lahaa xadaaro badan uu soo maray cidda aan ka xusi karayo oo aan kitaabadooda akriyo waxaa ka mid ah oo maanta xataa jaamacaadka iyo meelo badan ba laga sheego oo kacdoonka ama baraaruga islaamka ee adduunyada ka jiraahi maantay dadka u manaajicda oo kutubtooda iyo rasaa-ishooda loo noqdo iclaan ba isticmaalaya waxaa kamid ah sayid qudub jihiid ayaa kamid ah sayid qudub waxaa la yidhahda wuxuu dhashay octoobar sagaalkeedii kun sagaal boqol iyo lixdii ayuu dhashay sayid qudub wuxuu yimid intuusa risaalooyin kitaabo badan isagoo qoray ayuu wuxuu yimid wadanka maraykanka kun sagaal boqol iyo afartan iyo sideedii ilaa kun sagaal boqol iyo iyo kontonkii meelahaas uu joogay kitaabo badan buu qoray halkan markuu joogay oo dadkii westranka ahaa uu la hadlayay sheikhu wuxuu dhigtay jaamacadda university of north carolina gobolka corolaada ku taala greenland la yidhaahdo maxaa la dhahaa waxyaaluhu qoray markuu westranka ay joogay wadamada reer galbeed waxaa kamid ah kitaabkiisa la yidhahda alcadaala alijtimaaciya fi lislam social justice in islam baa la yidhahdaa kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii ayaa la daabacay aad ayaa loo buunbuuniyaa sheikh waxaa kamida iclaanku isticmaalay risaalo iyadana uu yiri uu sheikh u bixiyey america that i have seen oo macnaheedu yahay alamerica lati ra-aytuha americada arkay ama maraykankii aan arkay xaluhu ku tilmaamay dadka reer galbeedka waxaa kamid oo markaas isagu iclaanku isticmaalaya ahayd qalinkiisa uu qorayay oo rasaa-isha ahaa oo uu meel walba gaarsiinayay wuxuu ku tilmaamay materialism individual freedoms dad qofka inuu isagu xor noqdo ka hadla laakiin u diida haddana de wixii caqiida ah kala dagaalamaya oo wuxuu ku tilmaamay dadka maraykanka oo kale waxay rabaan buu yidhi reer galbeedku haata maraykanka waxay rabaan buu yidhi alislaam alamerici islaamka maraykanka macnaha islaamka maraykanku ay rabaan ayuu meelo badan uga hadlay dadka marka culummada ah waxay soo isticmaali jireen manaabirta ee xadaarada noocaasa kusoo jir jireen waxa weeyaan warbaahinta sawirkeedu waxa weeyaan inay ay runta sheegto oo xaqaa'ida sheegto oo wixii runta ay soo gudbiso warbaahinta islaamiga laakiin de maantay warbaahinta jirtaahi maaha warbaahin cadaalad mataqaanaa taqaana caalamka ka jirta waa warbaahin dadna dhulka geliso aasta caalamu taalif u bixisay dunida saddexaad dadna dhista oo qurxisa oo weji iyo suuro aysan lahayn u yeesha walaalaha kalaa kubada siinaya waan kusoo laaban doona u malaynaya hadalka waad mahadsantahay cabdiweli ustaad maxamed sheekh xasan waad maqashaa waa tahay kolley haddii taariikhda iclaamka laga sheekeynayo meelo badan ayaa laga soo qaban karayaano waana bed laakiin annaga oo ku jaangoynayna barnaamijka iyo timeka iyo sidoo kale xaaladda hadda lagu jiro iyo ujeeddada muhiimadda ah ee dadka soomaalida ah ay u baahida qabaan marxaladihii hadda cabdiweli uu ka sheekeeyey iyo kuwo kale oo badan oo markaasi xadaaradda iclaamku ay ku horeeyeen islaamka marka laga yimaado xagga reer galbeedka marka loo yimaado oo aada ugu firfircoon warbaahinta lagana yaabo wadamada qaar in miisaaniyaddooda boqolkiiba in badan ay geliyaan taariikh ahaan maxaad nooga sheegi kartaa inkastoo hadda ay soo baxeen warbaahin la baratamaysa
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد انت كدب مركي لقى الله ورباهين تورت ولالك اتفا فهي خير الله عسيه وإلا حلي نبي يبو شاقي وإني سو جرتي ونور ورباهين ورباهين قديمي أهما أهمت محالي لذا حبدا يمردو أس أسنتي مركا ورباهين تان معاسكا محالي لذا آلة أه راذي قال تلفزيون هذا وخالبها له aad bay u dambeeyeen oo wakaaladaha oo kale waxaa la sheegay saddex qarni ka hor kudaad inay soo baxeen oo
oo ay reer galbeedka maxaa la yidhahdaa sameeyeen laakiin warbaahin ahaan haddii la yidhahdo waa loogu horeeyey markii laga hadlo marka warbaahinta waa xubnaha ugu muhiimsan ee gasha ee ay isticmaalaan ama aalada ugu muhiimsan ee reer galbeedka ay isticmaalaan waa xilligan waana warbaahinta waa silaax laba af silaax zaxadayn baa lagu tilmaamaa waa waa hub laba afle ah oo dhanka rabtidaawo isticmaali kartid marka reer galbeedka maadaama iyaguba ay yihiin maxaa la yidhahdaa dad dhanka sharta u janjeera iyaga waxay u isticmaalayaan waa un dhanka sharta oo dhanka iyaga ay rabaan unbay u isticmaalaan markii su-aashaada usoo gudgalo oo warbaahinta wadamada ugu badan waxaa kamid a wadamada ugu badan ee isticmaala maraykanka oo maxaa la yidhaahdaa maraykanka iyo ingiriiska iyo iyo iyo iyo faransiiska iyo wakaaladaha hadda ugu afka dheer soo xigtaan warbaahinadan kale ee aan islaamiga ahayn dhanna waa wakaalada oo kasoo baxa wadamada sida a b iyo associated press oo a b ah iyo maxaa la yidhahdaa f b maxaa la yidhahdaa reuters waxaa dhan waxay kasoo baxaan dhulalka oo reer galbeedka ah marka wadamada ugu badan waa wadamada reer galbeedka waana dhaqaalaha ugu badan ay ku bixiyaan oo maxaa la yidhaahdaa aada miisaaniyad aada u culus bay dhanka dawladda ku leeyihiin maqsadkoodana waa inay gaarsiiyaan fikradooda ama fikrad fikradda wadamada inay gaarsiiyaan dadka kale run ahantii haddaan ka hadalno maqsadka warbaahinta iyo waxaa loo aas-aasay waa waa maxaa la yidhahdaa qof walba waxaa ficnaan lahayd inuu warbaahinta aada u fahmo iyo khatartay leedahay iyo iyo maxaa la yidhahdaa halistay hayso reer galbeedku waxay warbaahinta ugu talagaleen in lagu dhumiyo ra'yul caamka oo maxaa la yidhahdaa ra'yiga iyaga rabaan ay kaga dhaadhiciyaan dadka dhan oo ay soo saaraan dad ra'yigooda qaata saa darteeda marka waxay xoogga saareen dhankan warbaahinta ah xoog badan bay saareen oo adduunka dhan hadda intaysan warbaahinta islaamiga soo gelin oo qalqalgelisay aada u qalqalgelisay waxay ahaayeen dadka keliya ee warbaahinta ugu haystay ahaayeen markii runta laga hadlo intaysan warbaahintan islaamiga soo gelin marka wadamada ugu badan waa wadanka maraykanka aniga hadda bidabda uma xasuusto miisaaniyadda ku baxda laakiin waa wadamada ugu badan maxaa la yidhahdaa isticmaala waa maraykanka iyo ingiriiska iyo kuwa reer galbeedka ah islamarkaana waxay miisaaniyada ugu badanna way gashaa oo miisaaniyadaha ugu badan oo markii laga taga dhanka kale ciidanka iyo iyagay gashaa iclaamka oo dhanka waxa kale dhan ee dawladaha way ka muhiimsan yihiin waya intaanan jibriil u gudbin cabdiweli dalboon kolley waxaad hadda ku sugan tahay waddanka maraykanka haddaan si qaasa u milicsano taariikhda warbaahinta hadda aadka loo soo hadal qaado daily telegraphy ay ka mid yihiin iyo warbaahinta kale ee reer galbeedka sidee ugu suura gashay in muddo badan ay maskaxiyan yani u qabsadaan adduunka marka loo eego waqtiyadii ugu dambeeyey ee lasoo maray oo ay muuqato in dad badan oo adduunka ka mid a ay hanteen ka hor intaanay soo bixin warbaahinta islaamiga ah
iclaanka horta mar walba waa looga horreeyay taariikh ahaan xaqiiqadii oo saan sheegay waxaa iriba jimaad alawal min caami thani sanadkii labaad jimaad alawal ee hijiriyada ayaan ka bilaabaynaa waa iri oo ah oo macnaha waafaqsan bisha agost lix boqol iyo labaatan iyo sagaalka milaadiga marka bal aan aragno bal garbiga ama reer galbeedku ayagu goorta ay iclaan bilaabeen iyo in ay wax qoraan waxaan dhigi karnaa idaacadahooda waxaa kamid a a b oo loo mataqaan loo soo gaabiyo associate price oo macnaha a b loo soo gaabiyo may baa la asaasay kun sideed boqol iyo afartan iyo lixdii bay yidhahdaan washington post baa kamid ah iyadana laba ab waxaa iskale maraykan washington postna maraykan baa iskale iyadana kun sideed boqol iyo todobaatan iyo toddobada baa la asaasali new york times iyadana maraykan baa leh kun sideed boqol iyo konton iyo kowdii ayaa la asaasay t v-gana afkaan isku qabanay si inanka la yidhaahdo maraykan baa isagana iskale waxaa la asaasay june kowdii kowdeedii kun sagaal boqol iyo sideetankii ayaa la asaasay haddaanu xagga u kacno yurubta iyadana sidoo kale waxaa ka jirta idaacad ugu afka dheer waxaa la yidhahda idaacadda b b c iyada january kowdeedii kun sagaal boqol iyo labaatan iyo toddobadii ayaa la asaasay haddii loo soo noqdo waxaa la yidhaahdo social network amaba la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa social mediaha la yidhaahdo facebook oo kaleeto
waxaa iskale maraykan baa iskale february afarteedii labadii kun iyo afartii ayaa la asaasay taqriiban waxayna ku tilmaamaan sideed sideed boqol oo milyan dad gaaraya inay isticmaalaan waxaa kamid ah iyadana aradahan kale oo la isticmaalo twitterka oo lagu tilmaamo inuu yahay qarniga kan centurygan aanu joogno amazonka internet ee jira oo isaga waxaa lagu ogol yahay boqol iyo afartan eray keliya inaad ku qorti halkii mar ka badan haddaad rabtay dabcan xarubtooda danbrist ku taalla maraykanka oad la xiriiraysaa lacag dirad ka taata ma filaya waxaa la asaasay bishii march labadii kun iyo lixdii ayaa la asaasay dabcan waxaan filayaa twitterka hadda waxaa isticmaalaya oo warubaahinta caalamkuna qoreen in maraykanku ka fiirsanayaan inay xiraan iyo in kalayto xarakada shabaab mujaahidiin oo mataqaanaa oo twitterkooda uu yahay h s m price oo aan dhihi karayno buuqa in la xiro ama ma- maanta mataqaana in laga hadlo waxaa keenay ninkii la yidhaahdo mayer emil churcher oo afhayeenka k d f ah amaba maxaa dhaa ciidamada kenya afhayeenka saxaafadda u qaabilsan ayaa waa dhaweysay meelyaha inta iskugu yeeran la hadlo wuxuu yidhi waxaan la challenge garaynayaa oo aan dagaal la gelayaa xagga saxaafadda ah shan website uu soo qoray oo idaacadda alfurqaan ka mid tahay soomaali memo amir nuur alqima soomaali midnimo oo weliba shaashada laga soo saaray t v-ga markaasuu facebook buu samaystay iyo twitterkaas waa tahay hadda waxaan filayaa Een, cabdiweli een, een, qadiyadaas een, eh, twitterka eh, runtii waa eh, barnaamijka weliba qayb ayay ka tahay waan u imaan doonaa een, laakiin aan kuu soo laabto eh, waxaan siinayaa een, jibriil Een, jibriil waxaad la socotaa in la dul maray een, taariikhda meelaha qaar een, warbaahinta eh, dunida een, siiba een, tan hadda qarbiga eh, eh, maaragtay een, la baratamaysa een, tan islaamiga ah Eh, dabcan hadda waxaa een, ah, socda eh, warbaahino islaami ah oo yacni aflaan soo saara een, si weynna adduunkii ugu baahay marka maxaad is leedahay een, ah, een, ah, boqolkiiba ee tartanka ay eh, kula jiraan tan islaamiga taas qarbiga eh, intee buu leegyahay baad is leedahay maxaad se nooga sheegi kartaa een, warbaahinada ugu muuqa dheer ee xagga islaamiga ah marka loo eego caalamka بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لما أنا أخوة برامج كلام قليل وفتا وسيدو كان يدد كان بيجان وحالينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته calaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu een, codka ayaa nagu yar cafan eh, jibriil marka xigta dabcan runtii ee, ragga walaalada ayaa ka hadlay ee, iclaamka iyo taariikhdiisa iyo sida uu u yahay mid ee, xeel ku xeel dheer yacni adduunka iyo dadkuba intay soo jireen runtii marka qur-aanka kariimka loo laabtana sida ee, qur-aanka uu sheego maa farratnaa fi lkitaab min shay la yidhaahdo yani waxaa muuqanaysa in iclaamka ee, kaalin weyn uu kaga jiray ee, qur-aanka siyaaqiisa iyo axaadiista iyo taariikhda ummadeena ee lahayd ee, majiidka مثلا آه، نيكي بيزا مكي و آه، ابي ادم يو يمد وحوكولي وحوكولي هل ادلك على شجره الخلد وممكن لا يبلى ذاتك اعلام حتى عسلي ان تصير وحي تمام كران ان آه، ارنتا زي توسيل اعلاميه او ذاتك السوكين طبعا ما دام مثلا وسيله الى عدو كل هذا وسيله او يعني خطاب جمهور مر لو غدان كراي تاي ذاتك ان سو كل ما انت اذا اجر له waxa laga yaabila in ilaa aad qofku fadhiisto oo dhigi kara la warkaasi warkaasi dadka loo haya qur-aanka oo kale akhbaarta ama naba waxaan yidhahdaa wuu kusoo aroray waxaa suurata annaba cameed saarun annaba ilaa
khadka telefoonka ayuu ahaa Eh, jibriil meeshaad kasii wad وهيك مركز وان ان شاء الله تعالى سؤال اجابتي نوصل لمن دوناي مثلا قضيه غزوه بدر ما كي دعدو كله waxa dhacaysa waxa jirta in raggii mataqaana quraysh safarkeedii markii wadada loo galay in warbixin loo dhiibay magaalada maka oo kale oo ninkii warbixinta gaarsiinaya magaalada maka uu meeshii tegay oo ku qeyldaamiyey oo xitaa dharka uu iska jeexjeexay oo iska muujiyey taas oo runtii u muujinaysa in uu suuradeeyey mid ka mid a muuqaalada saxaafadda markii jaanibka ishaacaadka iyo taxriidka ay isticmaalaysa saxaafadda cadowga muuqaalkiisuu duleeyey hadalkii uu gutay taasna dabcan waxay ahayd wasiile iclaamiya matalan qaswat uxud oo kale markii dagaalka la galay waxaa xasuustaa abu sufyaan in eh, eh, nebi salam jamcigiisa saxaabadda wuxuu kor istaago uu ku yidhi maidinku jiraa maxamed maidinku jiraa cumar maidinku jiraa abubakar oo taasna runtii ay natiijada dagaalka marka in iclaam loo baahan yahay haddii dagaal dhaco haddii la dagaalamayo way muuqanaysa sababtoo ah taasna wasiire iclaamiyo ay ahayd sababtoo ah dagaalka natiijadiisa ayaa waxay ahayd in la shaki geliyo shakhsiyadda nebi alai salam noloshiisii dadkii waaweynaa saxaabada marka eh, marka arrin- arrintaas laga soo tago sideedaba mataqaanaa iclaamka waxaa la yidhahdaa in war la sheego oo dad aan dadka loo sheego Eh, masalan eh, iclaam is- islaamkan wuu ku jira arrintaas masalan eh, arrintan la yidhahdaa dardiraalaha oo kale oo namiima waxay culimmadu yidhahdaan waa naqlu lkalaam biqasdi ifsaad yani iyadoo hadal in lasoo wariyo iyadoo ifsaad loola jeedo marka eh, hadal la wariyo way jirta werigeedna way jir jirtay diintiinaba waxay nagu soo gaartay qaal ayay ahayd iyo eh, sidaas marka eh, hadda anaga iclaamkeena islaamiga alxamdulilah rabbilcaalamiin eh, rag waalada ayaa kasoo hadlay sidii iclaamka kale qarbiga iyo cadowga kusoo bilaabay hadda iclaamkeena anaga jihaadiga ah runtii marxalad aad iyo aad muhiim ayuu ku yimid isagoo la jaan qaadaya runtii kacdoonka ummadeena muslimka ee burushka iyo diyaargarowga loo galay runtiina waxaa ilaahi subxana watacaala aan kaga mahadcelinaa arrintaas iyadoo sidoo kalena ay runtii mahadcelin iyo shukri mudan yihiin ragga walaaladeena ah ee kawaadirta iclaamiyiinta ah ee ku sugan gudaha wadankaasi afghanistan oo runtii eh, la sheegayo in markii ugu ugu horreysay ciyaadaadka jihaadiga ee caalamka ay ahaayeen ninka inuu noqdo macana uu qaa'id haddana inuu noqdo rajul iclaami number one oo oo markaas yani eh, maadooyinka iclaam oo yani oo ah, yani jihaadka iyo aahaarta weliya tawfiiqiya si ummadda loogu gudbiyo مثلا الشيخ عبد الله عزام آه، واحد يدير في مجلد او قصب على قدام وطن كان افغانستان او يعني تاريخ ذاك هذا شاء واحد يدرسين ويعني دي جري هل عملي او لطوبه او مركز لا صوره او dadka muslimiinta loo gudbiyo inta taasiir ay ku leedahay ayaa ka badan inta miidaanka ay ku leedahay waan runtii taas ay wax badan nagu soo gaareen oo amaliyaadkii badan oo shankaay iyo wax badan oo la daawaday xitaa dalkeena Soomaaliya nagu soo gaaray ay runtii risaalo weyn ay noqotay marka waxaa muuqanaysa in ihtimaamka ay siiyeen ragga qiyaadadka jihaadiga caalamiga ah islaamka dhankiisa casriga hanta lagu jiro in wax weyn runtii uu taray runtii tartan adag la gasho dad ka horreeyay warbaahin noogu horreeyeen oo yacni eh, nooga hormarsanaayeen oo asaaliibta adeegsanayeen asaaliib naga hormarsanayeed haddana maanta bi yacni wa- wax faraha lagu tiriyo sandafaha lagu tiriyo in looga daba yimaado oo mataqaanaa dajiyadta nooga soo galaan looga soo galo oo zaydkooda iyo dalaalkooda mataqaanaa saas loogu soo bandhigo runtiina taas waa ilahi subxana wataala ku mahadsan runtii marka loo eego tartanka la- oo la galay waxa tartanka ugu horreeyay oo bilowda waxay ahayd markii eh, nimankan maraykanka ummadeena ay suuxiyeen oo wax kasta ay sa- ka sameeyeen reer galbeedka gudaha wadamada muslimiinta oo qof ka hadasha la waayey fadaashadooda oo qof soo bandhigta la waayey oo ay dhacday kadib waradii kob iyo tobanka sebtembar ayaa waxay keentay arrintaas in loo baahan yahay dadka ficilka sameynaya ee maraykanka la dagaalamaya bal codkooda in la maqlo marka markay taas naqatana codkaas in laga maqlin waa iska suurtagal majalad time daily telegraph washington post new york times eh, cnn al jazeera waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijka diirada jimcaha oo maanta aynu ku eegaynay warbaahinta iyada oo marti kala duwan ay nagala qayb galayaan waxaana martideena ka mid ah oo inagu soo biiray ustaad xalane oo ka mid ah idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho martidii horena way nagala qayb galayeen isaga ayaan jeclahay in markaana aan ku soo dhoweeyo si doorka warbaahinta uu uga hadlo aragti ahaan xalane
halo
Ah, xalane waad i maqashaa waa hagaag qadka telefoonka ayaa een cabdiweliow een kulley waad i maqashaa een waxaan ku guda jirnay een falanqaynta iyo een warbaahinta islaamiga ah ee iyo weliba ee, guud ahaanba dowrka warbaahinta iyadoo aynu ka hadalnay ujeedada een warbaahin walba een ka dambeysa in loo furo een markaan u nimaadno een hadda warbaahinta casriga ah waxaa ka mid ah een twitterka sida aad ka dhawaajisay oo een xarakada mujaahidiinta al-shabaabna ay ku leeyihiin een bar marka eh, waxaa jirtay in maraykanka oo kale ay si weyn uga cabanayaan marka maxay kula tahay cabdi weli en, cabashadaas way keentay iyada oo maraykanka eh, uu yidhaahdo en, xorriyadda hadalka ayaanu tixgelinaa waxaa waxaa laga maarmaana inaan xusno oo markasta soo celcelino Een, hadalkii uu yiri afhayeenka saxaafadda u qaabilsan ciidamada kenya major imal jerjer ninka la yidhaahdo ee wuxuu ku tilmaamay controversial inay yihiin een, website-yadu la challenge garaynayaan warbaahintu la doodayo oo macnaheedu yahay kuwa wareersan amaba wax sax aan sheegaynin inay yihiin sida asagu uu aaminsan yahay haddaayana waxaan ka dhawaajiyey een, abu- abulacla xasan ninka la yidhaha axmed xasan almawduudi oo kun sagaal boqol iyo hanmeri mataqaana todobaatan iyo sagaalkii uu dhintay een, taariikh sana kasoo shekeynay isagana waa waxaa lagu tilmaamay inuu ahaa controversial one century een, inuu ahaa ayay ku tilmaameen reer galbeedku een, marka waxaad tusaysaa cadaaladda marka la leeyahay saxaafaddu waa xor in aysan mutlaq ahayn ay aysan marka arrintaas inaysan sax ahayn een, waxyaalaha la midoo badanna way jiraan oo runtii maaragtay een, ayagu hadda markay diidayaan laguma dhahay saxaafad baa diidaynaa laakiin waxaa lagu leeyahay sawir xun ayaa maaragta laga bixinaya wax kale dadka loo sheegaya mida labaad dabka ayaa waxaa cabsida keenay waxa weeyaan n dadkii wariyaasha ahaa ayaa wax ka qaadanayaan warar ka qaadanayaan hadda ka horsaan waraysi hore aan ku sheegay waxaa la hadashay gabar aljazeera ka socotay ayaa twitterka kala sheekaysatay xarakada dadka u qaabilsanaa oo hagiyey oo nazeni mushuri ayaa la yidhahdaa gabadha oo aljazeera ushaqaysta haweeney b b c iyadana jirtay saxaafadoo dhan baa su-aalo weydiiyey waxay soo bandhigeen fadeexooyin ayay mataqaana h s m price twitterkooda ay kusoo bandhigeen xarakada xarakada shabaab mujaahidiin taas mid waxay muujinaysaa sirtii ama taas digkii ay rabeen inay shacabka bajaambura iyo kambala jooga iyo jabuuti hadda kusoo biirtay inaysan daawanin mataqaanaa wiilashoodii oo dhulka lagu jiidaayo oo mataqaana mayd ah oo ama gacanta lagu hayo maxaabiisa arrintaas way ka dagaalamayaan waxay ka baqayaan in ay kacdoon halkaas iyo ay ka asa- ka asaasmaan kacdoomo dadkaas laga soo horjeeda dawladda uga soo horjeedaan tan labaadna waxaa kaloo laga baqayaa oo maraykanka ka cabsanayaan waxa weeyaan maadaama dadkii ku darsanaya ay badan yihiin oo dad badan oo soomaaliya ama muslimiin ah oo caalamka joogaana ay ay u bateen ba dee social mediaha ama social network waxa loo yaqaano qof walba ardada jaamacaadka iyo kuwa koleejyada dhiganayay ayaa ugu badan dadka raaca iyo wariyaashaba in risaalada ay wadaan sababta message bay jiraan xarakadu risaaladaas ay wadaan inay gudbiyaan baa la jeedaya oo usoo gudubto maxaa la yidhahdaa dadka reer galbeedka ah maxaa la yidhahdaa da'yarta khaasatan inay usoo gudubto oo markaasay risaalada xambaaraan baa la diidaya marka waxyaalahaasa ku keenaya baan isleeyahay inay ka hor tagaan inay xiraan laakiin waxaa la yidhaahdo xuquuqu mataqaanaa saxaafadda iyo waxaasi waa iska halmaan maaragtay waa waxa reer galbeedkooda dadka ugu sheekeeyaan waxayna kutusaysaa sawirkooda ay iyagu bixiyaan ayaa ka turjumaya inaysan sax ahayn sababtoo ah saxaafadoodu sawirkay muujiso waxa weeyaan dunida saddexaad ayay ku tilmaantaa mataqaanaa africa iyo wadamada kale iyo mataqaanaa muslimiintaba ee dunida saddexaad loo yaqaano waxyaalaha laga soo daayana oo waxa weeyaan waxyaalaha ugu foosha xun weeyaan sida dad gaajo ku dhimanaya dad la dhacayo dad xabad dhacaysta iyo dad madaafis ku habsanayaan dad qashin cunaya oo dariiqyada wareegaya dhul burbursan baab ah ayaa mataqaanaa ayaa dadka westrinka loo daaraa lato marka wadnaha laga sheekeynayo hataa hataa cunuga soomaaliga halka ku dhashay dad tiraadid soomaaliya ma aadaysa ama africa ma aadaysa sanka ayuu qabsanaya maaragtay sababto sawir xun ayaa laga tusiyey oo wax u qabaaba wadan mataqaanaa sidaas ay idaacadaha ma warbaahinta reer galbeedka ay ugu sheegeen inuu yahay ayay maskaxdoodii branwash baa lagu sameeyey waa qaswil fikriga ay iyagu aaminsan yihiin waaye wadamadooda markay ka hadlayaan waad aragteen laamiyaal waaweyn freewayaal dabaqyo qurux badan adduunyo baabuur waxaan caadi ahayn ayaad runtii arkaysaa oo qof markuu afrika joogo dhalaalkaasi waxaas wuxuu moodayaa wax badan buu moodayaa laakiin waa aad dabagaalaan dhihi karaa waa tahay jibriil soomaaliya markaan eegno sida haddaba cabdiweli uu ka dhawaajiyey waxay ka mid tahay meelaha warbaahinadii islaamiga ah ay kasoo baxeen hadda aad ka mid tahay idaacadda andalus oo maaragtay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay leeyihiin waxaa dhacda marka hadda loo barbar dhigo sida maraykanka ay uga cabanayaan warbaahinta islaamka ama in dadka muslimiinta ra'yigooda saxa ay gudbiyaan waxaa barbar socda dacaayaad ayaa barbar socda oo loo jeediyo tusaale ahaan soomaaliya hadda mujaahidiinta ka dagaalanta marka maxaad isleedahay ama maxaa kugu yaa badnaa waxyaabaha dacaayaadka ah adigoo barbardhig u sameynaya waxyaabaha xaqiiqadii hadda maraykanku uu ka cabanayo cabdifatax aad umahadsan tahay runtii warbaahinta oo jihaadiga islaamigan oo islaamkan jihaadiga runtii waxa uu yimid waxaa kamid a baahida ah in laga jawaab celiyo abaatiisha iyo mataqaana iyo foolxumada iyo shaacaadka laga sameynaya dadka muslimiinta ee jihaadaya waxaa runtii casrigan qarnigan labaatan iyo koowaad wixii ka dambeeyey lagu sii lagu soo jiray caalam mugdi ah oo la yidhaahdo america samaysay america tri america diiday america ogol america saa samaysay laakiin wixii markaas ka dambeeyey oo dagaalka siduu u bilowday waxaa jirta in laga jawaabay oo maraykanka waa la diiday inta la yidhi haddana lasoo bandhigay fatxigooda Eh, waxaa jiri jirta in askariga maraykanka uu ahaan jiray askariga ugu qaalisan oo ka- eh, wadamada caalamka loogu eh, yani askarta ugu qaalisan kamid ah ugu dambeyntii waxau ka mid noqday askarigaas sida luqmadii rusaayiqa wararka aan eh, u- u- ku- ugu doorqoran xataa aan ku jirin in askarta maraykanka ay ku dhimanayso ciraaq iyo afghanistan saxaafadda ay soo gasho runtii taas oo qeyb ka noqotay markii islaamka jihaadiga uu soo bandhigay yani eh, fadeexooyinkooda iyo waxyaalaha ugu soo gaaraysa gudaha ee wadamada meelaha ay ku duuleen Mar- marka soomaaliya usoo laabano runtii soomaaliya waxaa ka mid ahayd meelihii duulaanka sida aadka dhanka saxaafadda ugu habsaday oo ummadda soomaaliyeed oo loo keenay in badan oo kamid ah inay wax dhageystaan ee, qo- wasiilada loo adeegsada ee mid aad iyo aad loo soo daraaseeyey intaas oo idaacadood inta dibadaha looga furtay kuwo kalena gudaha looga furtay in markaas ee, weerarka saas uu ku bilowday runtiina waxaa aad iyo aad la yaab u leh in markii idaacadahaas qaarkood ee dibadaha ka shaqeynaya oo runtii taariikh fog leh markii ay gudan waayeen kaalintii looga baahnaa in la gaarsiiyo haweeneyda da-da ah ama qofka miskiinka ah odayga ah ee gurigiisa buushka ka samaysan jooga inay dantu qasabtay kuwo meydaanka la ge- la geeyo idaacadaha qaarkood ee luqadeena soomaaliya ku hadlaya in la sameeyo oo markaas kaalinta ay gutaan oo iyaga sidaas markaan ee, loo gaarsiiyo runtiina iyagana waa isku dayeen inta kalaankooda in duurkooda ay ciyaaraan runtii ee, wa- wax shakina ma ku jiro in marka laba qof ay haysato la isbeegsado oo yani kan kala midka kale uu tumo laakiin waxaa xusid mudan in la isweydiiye ay tahay cidda yani saax- saaxada ku haaraysa ee usuusta ay ku taagan tahay ka duulaysanayeen usuusa xaq ah oo markaas jirta mathalan qadiid waxay leedahay dhexdhexaad ee, ayaa ee, ka mid ah inay ugu gaarsiinayeen saxaafadan hadda gudaha waxaa jirta waxay leedahay xoriyatu saxaafa waxaa jirta waxay leedahay yani mataqaanaa ee, xeerarka iyo anshaxa saxaafadda marka loo eegana marka usuusta islaamka uu ku taagan loo eegana waxaa qaar waxay gaarayaan meel runtii aad iyo aad halis u ah oo yani aad iyo aad looga hadli karo oo yani dadka u- u- u hoggaansanaya arrin weyn ge- ge- geyn karto mathalan al-iclaam al-jihaadi marka uu yimid waxaa noqotay in xitaa ee, dadka muslimiinta aan ahayn ee, shuuciyiinta kuwa kale maraykanka u xanaaqsan in wax wada noqdaan mathalan ee, waxaan xusuustaa ee, muwasasanida alfurqaan oo ah garabka warfaafineed ee dowlatu lciraaq islaamiya ee gudaha ciraaq ka shaqeysa waxa ay u suura gashay muwasasadaas in taageerayaal ay ku ku yeelato iyadoo ciraaq joogta gudaha wadanka shiinaha oo qof kasta oo necbaayay mataqaanaa maraykanka haddii uu yahay nin vietnaameysa oo la laayay haddii uu yahay nin jabaaneysa oo nuclear lagu dilay haddii uu yahay nin maraykan ah oo diidan yani siyaasadda wadankiisa bal inuu arko yani aqwa quwa fi taariikh oo la loodayo oo baabuurteeda la baabinayo oo la qarxinayo oo askartooda iyagoo maxaabiis lasoo bandhigayo bal inuu arko yani yani taas waxay waxay muujinaysaa sida saxaafadda mataqaanaa jihaadiga iyo wax weyn kaga qaatay marka soomaaliya loo soo laab annaga gadaal ayaan ka nimid ee naxnu ka idaacat alcandalus aljihaadiya gadaal ayaan ka nimid iyadoo saaxad wax badan ay buuxiyeen ee warbaahintan ee ku heesay in badan ayaa ka mid ah dhexdhexaadnimada beenta ah xorriyadda saxaafadda oo dhammaantood yacni waxyaabo oo muujinaya siday isku burinayaan dhanka iltisaamka diinta marka loo eego runtii markii aan nimid annaga laba arrimoodba yani waa- waan kaga waan kaga guulaysanay waxaan dhihi karnaa waana kaga duwanaanay marka ugu horeysa horta annaga dadka muslimiinta ah ee idaacadeenna ka howlgalaya ee annaga dhammaan waxaanan dad ducaad ah ee ilaahi subxana taala jidkiisa ku yeerayo oo runtii dacwadaas ay ku jiraanna wixii kaga imaanaya tabiicad mataqaana dushiina u saartaan diyaar u ah taas oo keentay in yacni al-iclaam aljihaadi oo khaasatan jaanibka idaacaadka oo naxnu somaal keliya aan kala infiraadayna caalamka islaamka in aan cashiro cusub iyo bog cusub ku furno iclaamka dhammaan guu- yacni guud ahaan iyadoo aan isku helnay in aan noqono dadkii xadadka sameynayay wa fii nafsi lwaqti dadka xadadka iyaga tebinayay kana soo tebinaya meelaha ugu xadaysan runtiina waxyaabaha akhbaarta lagu qiimeeyo yani waxaan khabarka lideedo waxyaabaha ugu muhiimsan lagu qiimeeyo waxaa kamid ah qofka inuu haysto yani khabarka dhacaya oo dhammaystiran uma bacda dalika inuu haysto jihaadii khabarkaas ka dambeysay uma bacda dalika inuu haysto natiijadii khabarkaas mataqaanaa ka dhalinaysa waa runtii taas aan ku guulaysan inaan helno oo kasoo saar iclaamka camiilka ee gudaha ka shaqeeya in dadkii yani ay ka naqdaan gudaha wadankeena marti ah oo uun yani oon dad idaacadii kasoo gashay ka dhageystaan si ay ula socdaan dadka khabarka sameeyey marka arrintan ay ka hadlayaan runtiin taasna waxay albaabka u xirtay in badan oo kamid ah ishaacaadkooda iyo beentooda على سبيل المثال آه، يعني آه، waxaan xasuusan- waxaan xasuustaa yani taariikhdu آه، markii ay ahayd آه، yani آه، haddii aysan آه، taariikhda aysan qiyaamin آه، oo aan khaldin taariikhdu markii ahayd آه، laba bilood muddo hadda laga joogo gudaha wadan degmada afgooye ee xarunta ee wilaayada wilaayada islaamka shaqadoodas ka tirsan waxay ka sheegeen idaacadaha qaarkood in gantaal lagu dhuftay oo duqeyn ay ka dhacday oo ay ku sheegeen rag safar oo ka tirsan mujaahidinta waxaa la magacaabay sheekh xasan daara weys waxaa la magacaabay sheekh abu subeer maalan oo kale waxaa yani aa muuqatay yani dee ay saacado kadib ama maalmo kadib in sheekh xasan daara weys oo hadlaya in la arkay sheekh abu subeerna mataqaana waa hadlay waxaa sidoo kale jirtay in yani la yiri degmada ceelbuur iyo meelo kaloo kamid ah waxaa ka dhacday duqeyn gantaala oo intaasoo qof uu ka tirsan mujaahidadka mujaahidinta lagu beegsaday oo ay ku sheegeen waxaa dhacaysa isla markii ciidaamka jihaadiga inuu jawaabo oo dadka ceelbuur la wareysto oo laga soo jawaabo runtiina waxaan dhihi karaa yani joogitaankaas quwada lagu joogo saaxada waxay ku qasabtay cadowga in xisaabaad dib yani ugu laabtaan qadiyadda hadda hoshiinka ka taagan oo dhawaantan duqeynta ay ka geysteenna waxa ay muujinaysaa mid kamid ah saameynta iclaamka jihaadiga iyo xasadiisa uu ku reebay xitaa cadowga maaha dadka muslimiinta sababta qadiyadda dahosiinka uu ka dhacday oo dadka muslimiinta ay ku laayeen ee dowladda kirishtaanka ee kenya waxay keentay xataa hay-adihii qaarkood nasaarada ahaa ee xuquuqul insaanka ku doodi jiray sida human rights watch shalay inay warbixin soo gudbiyaan oo ay ka dalbadaan maamulka nidaamka kibaki in soo caddeeyaan dadka la laayay in dad rayida aayeen runtii taasina bifadli ilaahi kadib waa bifadli iclaam aljihaadi oo suuraddii xaqayd meesha kasoo gudbiyay marka iclaamka jihaadiga waxa uu galay jihaadu kelima jihaadu qalin jihaadu suura oo kale saddexdaas oo laisku darsadan runtii waxa ay ka dhigtay iclaamka kale oo jiro waxyaabo laga sheekeeyo oo la yidhahdo waxaan waxaan soo xiganaynaa waxaan werinaynaa meesha iclaamka jihaadiga uu ka taagan yahay al-aan waxaa dhacaya al-aan waxaan arkayaa al-aan waxaa ii muuqda iclaamka jihaadiga waxaa u suura gashay inuu la khitaabo oo uu weydiiyo su-aalo dad yacni ku iqdaamay inay howlgalo sameeyaan waxaana la yidhahdaa yani marka lagu qiimeynayo yani akhbaarta qaaridinta xataa miisaankooda mabaadidoda saxaafada marka lagu qiimeynayo in qofkii wixii sameynaya la helo oo wix uu ka hadlo ayaa ka muhiimsan boqolkiiba boqolna dadka dhegeystayaasha uga fiican in qof kale uu ka sheeko u yidhahdo ninkaas saas buu sameyn rabay saas saasuu sameyn rabay waana taas runtii wax annaga aan ku infiraadnay oo misdaarkiyada mataqaanaan ay ku dhowrsantay oo iclaamka jihaadiga runtii uu kaga tafurday dadka maanta yani idaacadaheena jihaadiga ah ee iclaamka islaamiga ah runtii ay kaga duwanaadaan iclaamka kale cadowga runtii inay taas wadadeedana ay ku kasbadaan waxaa la yidhahdaa mubaayaaqaad xiriirinta iyo in la xiro aan isweydiine maraykanka ma dhaqaala ku yar maraykanka ma idaacadaa ku yar maraykanka ma warbaahin baa ku yar maxaa ku qasbaya in muuq yar akoon yar oo laga furay mataqaanaa twitter bog internetka oo yacni boqol iyo afartan xaraf keliya ka badan aan loo gudbi karin in uu xiro oo uu ka walaaco oo arrinta loo gudbiyey wasaaradda arrimaha dibadda oo ninka twitterka lahay u ka hadlo maxaa ku qasbaya arrintaas idaacad yani oo waxay haystaan caalamiya waxay haystaan intaas satellite haystaan intaas waxay haystaan waxaa muuqanaysa taas yani kelimada yani iclaamka oo jihaadiga adeegsanaya sida xaq ay u tahay oo haddana dagaal muslimiinta saameyn ay ugu leedahay runtiina waana taas geli doonta fi lmustaqbal dagaalka hadda soconayo oo yani marxaladeedan wuxuu joogaa mataqaana kasbu lcuquul wal afkaar oo yani in dadka lagu tartamo caqligooda iimaankooda in insha allah taas ay keento in dadka muslimiinta ay guushooda gaaraan maalin waxaa lasoo mara dadka muslimiinta ay wax weyn ay lahayd askari maraykan in la dilo maalin waxaa lasoo mara markaas naqato wax weyneed askari maraykan ah oo la dilay haddana meydkiis in la arko haddana waxaa lasoo maray maalin askari maraykan oo la dilay meydkiis in la arko haddana in lagu kor yani kor istaago oo lasoo bandhigo isagoo nool wax weyneed laakiin maanta waxaa muuqanaysa waxyaabaas in loo gudbay tiro iska dhaafay sabciinaad ayagoo mataqaana todobeetameeye ah in dadka muslimiinta loosoo bandhigay oo jihaadkii suuradda iyo jihaadkii kelimada iyo jihaadkii qalimka oo iswata in halman ay wada dhacday runtii taas oo yani soo bandhigtay marka loo eego dhanka iclaamka oo cadowgana fadeexadii soo bandhigtay haddana dadka muslimiinta u noqotay wax taxfiis u ah oo tashjiic u ah waan runtii waxaan dhihi karnaa ususka aan ku faano haddaanana iclaamka jihaadiga oo ah laba dhinacood marna igaadatan lilkufaar marna taxriidun lilmuminiin in marna gaalada ay aroodaan sida hadda twitterka ay kaga canaqsan yihin oo kale oo ay kaga walaacayaan marna in dadka muslimiinta aan ku taxriidino ay ogaadaan inay yihiin dad jira oo nool oo sharaf leh oo wax iska dhici kara oo wax dili kara oo dhiig daadin kara oo wax layn kara oo wax qafaalan kara oo wax qafaashaan la dhaqmi kara oo adduunka la mucaamali kara oo wax soo bandhigi kara oo yani wax qabadkooda haddii la diida xitaa soo bandhigi kara matalan qadiyadda hadda waan ka cudur daaranay hadalka oo dheeraadiis qadiyadda hadda abaaraha gudaha waddanka soomaaliya ka qabsaday ka dhacay runtii mujaahidiinta soomaaliya waxay galeen macraka ka adag kan dagaalka oo dhan ka warbaahinta ah masalan idaacadda landus naxnu tobankii julaay ee sanadkan waxa ay samaysay barnaamij gaar ah oo arrinta abaara looga hadlayo barnaamijkaas laba usbuuc oo socday xarakada shool muyadiin guddi gaar ay samaysay oo abaara loogu talagalay xeral aalayaasha liidada sameeyey xeradaas waxaa ku baxay gargaar gurmad in yacni malaayiin dollar lagu qiimeeyey sideed bilood waxaa ka soconaya wilaayadka islaamiga howl biyo dhaamin keliya oo la gaarsiinayo dadkii qaarkood ee meesha joogi jiray dhar iyo nolol iyagoo la siiyaya guryahooda ku laabteen hadda qaarkood dadkaas mataqaanaa intay yacni heleen lacag ay dib bacrin ugu geli karaan ay beer samaysteen intaas oo ay tahay iclaamka cadowgu sidaas ay tahay wuxuu isku dayay in qadiyadda abaara ay u sawiraan mid be- been ah yani oo yani waxaa laga qaban dadkii abaar u dhimanayaan taas oo keentay fi nihaaya sida warbixina dhawantaan ku akrinayna guddiga ay sheegeen kuwan muftidiinta jooga in eh, laaluush waxay ka dhaceen hay-adihi caalamiga inay qeyb- eh, qaylinayaan arrinta labaadna waa arrinta hay-aadka runtii hay-aad xarakada shacbiga kaalinta ay ka qaateen iyo tallaabada laga qaatay go-aankeed keliya mid loogu sintameyn laakiin waxaa loogu sii daray in iclaamkan laga cadeeyo zeebkooda iyo fadeexdooda taas oo keentay ugu dambeyntii in dad fara badan oo safka gaalada ku jiri jiray inay ka dalbadaan w f p waxaan yidhahdaan hay-adan eh, mujaahidiinta u baxsheen macluusha adduunka iyadana isku sheegtay inay tahay hay-adda barnaamijka unida adduunka in laga dalbada la yidhahdo waxaa laydinka sheegaya haddii ay sax aysan ahayn, haddii kale bal soo cadeeya taqaariir keena cuntada ay gaarsiisa soomaaliya inay tahay mid yani oo dhacday iyo mid yani oo saalix lil- eh, isticmaal inay tahay soo cadeeya inay keento waana taas yani maanta ay ku faani karaan dad shalay magacooda la inkarayay oo yani hadalkooda la diidayay oo laga soo qaaday dad yani sida walaalkeen dalboon oo sheegay caalam saddexaad kun walba oo yani aana jirin waxaan xasuustaa yani mid kamid a eh, dowladaha reer galbeedka eh, sarkaal kamid a waxa uu yidhi alqaacida waxay doonayaan يعني قرني تضبات قرني اللي حد هذا اللي قصوا قد يدقى اللي قصوا قد يدقى سميت إنه كحيان وفي النهاية واحد عليه إنه هو التزام كان أصل إنه أصوش الإسلامية إن إعلام كودي أن استعماله أو يعني أن سجنه بنت يكرسين تودا تاس أو كنت رنتي إن يصبح له أو يعني فرق آد يا دوين ضد كمسلمين تعاملوا يبنوا يكون صار وما أنت اللي يرادوا وحق يبادل يعني الحق نقنيا ور ما ما إذا عدس ما شكل إذا عدس وبنتد يعني إن نقط مركز الحمد waya لله waad mahadsantaha jibriil waan kuu soo laabanayaa n cabdiweliow n marka la yidhaahdo n warbaahinta eh, islaamiga ah n waa iska halkeeda n oo la eego aas-aaska qawaaniinta warbaahinta n waxyaabo badan ayaa ku jira marka la eego n soomaaliyana n waxaad moodaa n gaar ahaan warbaahinta dhexdhexaadka ah in n xitaa aas-aaska qawaaniinta warbaahinta meesha uu ka baxay n tusaale ahaan n toddobaatan iyo lix askari oo burundi ah ayaa n lasoo bandhigay aan kasoo qaban karnaa n iclaamku waxay soo xiganayeen iyadoo la heli karo n masawiradii n shacabkii oo kumanaan ah oo ka qayb galay n codadkoodii markhaatiyadoodii waraysyadii ayaa haddana idaacaduhu waxay doorbidayeen n kabtan baada akunda badha kunda wuxuu leeyahay toban askari ayaa naga dhimatay sidaasay iclaamka een kusii gudbinayaan een sida dhacdayba een kadibna waxaa la maqlay een warbaahintii ee laba askari ayaa dhimatay tiri een in haddana een miidyuhu uu- uu kasoo xigto warkaas ka duwan een new york times oo booqday isbitaalkii saraakiishii burundiga oo odhanaya toddobaatan ayaa naga dhimatay marka maxaad ku tilmaami kartaa een iclaamka soomaalida yani marxaladda uu ku sugan yahay isagoo intana aana jirin intana aana jirin xaqiiqada waxaan oran karayaa in iclaanka ana alwasaa'il laha xukmu lqaayaat ayay yidhahdaan culammadu n wasaaishu waxay leedahay ujeedooyin loo asaasay oo qaayo ayay leeyihiin n warbaahinta islaamiga waxaad moodaa n iyadoo ay jiraan in ka badan n dhowr boqol oo kun oo website oo luqadda af soomaaliga ku hadasha in shan website oo kale lasoo qabsado n ayaa daliil u ah in ay kaalintoodii gabeen dadka aan warbaahinta aan ahayn kuwa islaamiga ah islamarkaasna garanaya hadafka loo asaasay xataa lama dhihi karo nationa- nationalism ama wadaniya qawmiya dad ay ku jirta xataa ma aha dadka aan warbaahinta islaamiga aan ka shaqaynin tusaalayaal dhowra ayaan ka bixinaya tusaalaha koowaad tusaalaha koowaad waxa weeyaan n waxaad ogtay horta warbaahintu waxa weeyaan runtii waa waa silaaxa maanta jira waxaa ha socda ee xarbul afkaar waaye waa qaswul fikri waa waxa weeyaan waxaa laisku haystaa maskaxda dadkaa laisku haystaa challenge baa jira n marka ninka wax qoraya hadduusan taas ogeyn waa dhibaato wey soomaalida marka loo tago wax loo qorayana ayagaba waxay ku gabiyeen oo yidhaahdeen afku wuxuu la xoog yahay magliga xawda kaa jare n macnaha waa afka weeyaan oo qofka macnaha uu luqadu ku hadlo n nin mataqaanaa n n n n cid ka badiya ee waxna ma jiro oo ama western ha ahaado ama haddii la kuron yahay ee somal african ha ahaado ama galbeed ha ka yimaado ama bari ha ka yimaado n ummadadkan waxa weye ilaahay wuxuu kasoo saaray caloosha iyagoo waxba garanay wallahu akhrajakum min butuuni ummahatikum laa taclamuuna shay-an wajacala lakum asamca walabsaara walafida soo ma jeedi lacalakum tashkuruun waxaa caloosha hooyooyinkii kasoo baxdeenba ilaah subxaana watacaala leeyahay idinkoo laa taclamuuna shayan waxba ina garanayn markaasaa ilaahi subxaana watacaala waxa idin yeeray dhagaad wax ku maqashaan iyo waa aad wax ku aragtaan iyo qalbi aad wax ku garataan iyo maaragtay halmajara marka nimankan warbaahintan soomaalida ah ee aan dhihi karo waa cumalaa oo aan aqoonin xataa dadkay u shaqaynayaan oo xirfadda saxaafadnimo ma yaqaanaan oo mata wadaninimo ma garanayaan oo warka xataa inuu run yahay iyo in kale mataqaanaa ma sheegayaan waxaa taas liisha koobaadaan ka bixinaya tahay nin wariyaa suxufiya wuxuu ka tegay dalkan maraykanka oo maraykan ah waxaa dhahaa germany skyhel baa la yidhahdaa wuxuu tagay magaalada muqdisho ninku ku yimid wuxuu tagay aeroportkii meelo kale fidmaan buu kasoo duubay qoraallo dhaadheer buu ka sameeyey uu leeyahay secret prison si ayn soomaaliya ayaa la umalaynaya inuu qoraalkaasi qoradaas ciwaankooda ahaa xabsiyadii qarsoodiga ahaa ee sibdoonka maraykanku uu ku lahaa magaalada muqdisho wuxuu isagoo gurya jagtama ka dhex baxaya isagoo maxaabiis mataqaana aan lasoo saarin la kulmaya wuxuu sheegay dad nairobi iyo bariga africa laga qabtay imaaraadka oo qaar baasiboorro eurubiyaan iyo haystaan maraykan oo soomaaliya inuu meesha kula kulmay iyo dad kaloo ajanabi ah wuu fade wuu fadeexeeyey wuu soo bandhigay ninkasaa iyada waa nin maraykan caddaana sababtaa ma rabo asaga wuxuu fiirsanayaa credibilitygiisa shaqadiisuu fiirsanayaa ninkaas sir buu soo bandhigay caani buu ka doonayaa wuxuu leeyahay investigation reporters baan ahay blocker weeyaan dadka website blockerka website scriba blockers la yidhahdaa wuxuu waxaa laga yaabaa inuu maanta intuu kaa gubo cod ama warayskaas inuu hayo oo shan iyo toban sano labaatan sano ka bacdi soo daayo filosof wuxuu u yeeli wuxuu garanayaa taariikhda macnahay leedahay iyo waxay samayso buu garanayaa ama ninka soomaaliga sooma filli soomaaliyu joogaa idaacad buu ku dhexaystaa weriyuu ka dhexyahayo ama mid ra-iisul wasaaraha ama mid sheeganaya xildhibaan ama buuqoodu duubayaa waxa ka dhacaya xereyaha gudahooda gabdhaha soomaalida waxa lagu sameynaya muslimaadka dadka waaweyn xabsiyada ku jira xabsiyada aana goromada ka qod ka qodan diyaaradaha soo degay waxay sidaan midna ma garanayaan waxyaalaha nin waxaa ka hadlayay weriye ayaan dhawata qoraalna ka qoray galan umalanay inuu ahaa wuxuu yidhi soomaalidu ma haystaan professional reporters ma haystaan waa zero waa baba wey وطبعا ما فعلا ما كسر روز يروح كهلا يوم ملانية انت سووا عملاء ده وكهلا يوم ملانية صوت ده كان كلا وربعين كإسلام وشقية وما سو تجلي سنين ميلها سكا كينان حب investigation report رسمية هي صوب اللي مهل كريان يعني مثلا عادة أمني ولا لحين يرتاح لكن ما كان يقول تشارلز كيف فرصة دي حيسته أي واحد من كوسو قال بيك صوب اللي دي كلا حالة تصاليات وكلا حتى بدا غير بطي سنتا الوشوي maxaa la dhihi jiray newlanska qashinkiisa lagu shubay meelihii lagu shubay hal nin oo wariyaa soomaaliya tagay oo barnaamijka diyaariyay ma jiro bariska niman kale burcabadeeda hal nin oo soomaaliya ka diyaariyay ma jiro xabsiyada dhulka undergroundka qoran nin ka diyaariyay oo soomaaliya oo barnaamij yar ka diyaariyay hataa kuwa idaacadaha way u shaqeeya oo sheegta v o a iyo b b c walba darbi bay ahaayeen laakiin dee su-afka soomaaliga maadaama ay ku hadlayaan iyo aljaziira iyo iyo maxaa kulli ama ingiriis ha ama soomaaliya ha u shaqeeya xataa ma samaynin waxaa samaynaya oo dhan iskuminteriyo feeg ah oo balaayo laga buuxiyey xataa marka qofka hadlayo idi tarjumaada ingiriiska la saari aan islahayn oo burcadadeeda ha noqoto sun wadanka lagu shuba ha noqoto xabsiyada hadda jermy scal ka hadlayo ha noqoto ha noqoto haddii ilahay kuuriya black warer ha noqoto ha noqoto haddii ilahay kuuriya maxaa la saracen ha noqoto maxaa la yidhahda intaasoo shirkadood oo aan aan la garanay meel ka yimaadaan nin suxufiyo ku dhiiranaya oo soomaaliya ma jiro marka war wadanka miyaysan wax ku lahayn war miyaysan ogeyn waxaa la qabsanaya inay gabdho muslimaada hooyinka walaalkan yihiin war miyaysan ogeyn beri godka asaga in lagu ridahayo war miyaysan ogeyn madax xabad looga dhufanayo hadda nin wariyaa baa lagu dilaa la dhahayo waxaa dilay nimanka haddana fili soomaaliya joogay ee mataqaanaa ee cumilada ahaa meesha fadhiyay baa dilay baa la leeyahay war soo sidaas nilin lay maayo war soo adiga waxa qofka waxa magac wuxuu ku helaa wax ku noqdaa waxa weeyaan xataa wuxun diintii ka tagtay oo aadan aalaab aadaab akhlaaqdii oo diiniyin oo qiiro diiniyin oo qalankaaga aakhiro waa lagu weydiinaya ummadaada ugu hiila haddaysa kugu jirinin xataa bal dalkaaga iyo dadkaaga inaad garan weydid waxaa malanaya kaalintooda way banaan tahay haddaan soo gaabi kaalinta dadka soomaalida ee saxaafadda sheeganaya xirfad uma lahan aad u banaan tahay waa ku cirbaysan yihiin fadeexad weyn baa xagga meediyaha ka jirta maanta in dad kale oo ka imaanaya wadamada qaaradaha noorada america ka tegaya inay maanta dadka victimka ee dulmanayaasha ee la dulmiyey ay maanta ka warramaan wararkooda gudbiyaan yidhahdaan dadkaa saasaa loo cadaabay saasaa lagu sameeyey waxyaala waxay qashin baa lagu shubay sun baa lagu shubay saan inay dhahaan
dadkii kalena ay maanta ra-isul wasaara diyaaro guduudan wuxuu qaa- diyaaro cad baa waxay kasoo qaaday muqdisho garowe ka dejisay garowe farol waxaa ka qaaday mid kale jabuuti ka dejisay tariif baa mid kale si xagga waxaan ahayn websayadooda kuma qorna xataa kuwa sheeganaya xarakaad islaamiya sheeganaya waad ka naxaysaa markaad aragtid kaama degayaan ma akri karaysa waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdiweli kolley way badan yihiin qadiyadahaas iyadoo oo ay ka mid yihiin waxyaabaha marka la baranayo mediaha wax la yidhahdo propaganda oo inta badan hadda galbeedku ay adeegsadaan oo micnaheedu yahay kabadbadin ama in la tarwiijiyo ama la been abuuro Eh, isla su-aashaasi eh, waxaan u celinayaa jibriil Eh, jibriilo waxaad la socotaa arrintaasi waxaa barbar socda eh, ciidamada kenya oo iyagu hadda soo galay eh, soomaaliya Eh, dadka qaar waxay ku leeyihiin marka midiyaha la dhagaysto way ku wareerayaan midiyaha qaar wuxuu sheegayaa in kenyaatigu yani ay wadankii soomaaliya eh, soo galeen oo dulaan ay kusoo qaadeen iyadoo la eegayo eh, hadallada madaxdooda Eh, sida faarax macalin oo yihi kulbiyow ma looga talin doono magaalada muqdisho Een, teeda kale eh, waxaad maqlaysaa een, kenyaatigii oo odhanaya waxaan qabsanay qooqaani su-aashu waxay tahay qooqaani ma xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa iskale mise soomaalida ayaa laga qabsaday waxaad maqlaysaa een, media soomaali ah oo odhanaya ciidamada kenya ayaa qabsaday een, qooqaani dhulka soomaalida ee ee etoobiya ay maamusho yaa etoobiya maamulka u dhiibtay yaa iskale dhul su-aalo badan ayaa jira marka een, jibriil xagga tarwiidka marka laga fiiriyo oo kale een, maxaa kuu soo baxay oo aad isleedahay waxyaabaha een, la yaabka ay ka mid yihiin runtii jazaak allah khayr akhi Eh, su-aasha hadda oo eh, imaanaysa oo dhanaysa yani kaalinta ay ku jiraan eh, nimankan eh, eh, yacdahan caadiga ah waxaa muuqanaysa horta farqi inuu yahay masderka khabarka ee aa lagu kala duwan yahay yani yaa iyay warka ka qaataan iyaga dadka muslimiintana yaa masder khabar u ah taas ayaa keenaysa marka kadib inay wax badan ka dhashaan matalan qadiyadada aa sheegto kale ah, walaalkeen eh, cabdifataax aa sheegtay qadiyadada lasoo bandhigay ciidankii burundiga ee leeday يعني مصدر خبر كأيجا مركو يعني هذا كم مسلمين تاه أو جوف جوجيا اللي هلي كرو أو صور مقابل اللي هلي كرو إيجا مقصي ما دام إيجا أي مصدر كود خبر كإيش شيء ورقة كقطن أي تعيد ضد كم مسلمين كملاهين وهذا نيويورك تايمز مركو صور استينا أي ده نيويورك تايمز بوسي هالشيء وحارتها يشوع سوسينا إذا ضد كم مسلمين تسير لوفل مني أي هرتا ضد كيساي وكفر إسلام كم إسلام كانوا ربعين ولا gaaladana warbaahin leeyihin labadaas warbaahinood yani waa la waa la kala yaqaanaa dad baa marka dhexda ku dhumay oo ay kamid tahay kuwan idaacadahan qaarkood af soomaaliya ku hadlo iyagoo xataa dhinaca yani cadowgan u badan Eh, dadkaas qadaayaadka qaarkood ay u hogaansan yihiin xitaa waa ku lugo-een dadka cadowga xataa waxaas u saariyey yani aad bay ugu lugeen masalan waxaa kamid a qadiyadan ah qofka saxafiga ah ee maanta journalista ah waxyaabaha mabaadidiisa waxaa kamid a qofki inuusan qadiyad lahayn مثلا قضية حتى هذا نقول حتى دين اسكت في دور كده نقول حتى يعني قومية وحتى ملان وقومية سعيدة حتى عن رميسنين مثلا مركا ولا لا أنت قوقاني وكلا وما أنت مركي وريو صلصة بعيو يدا دجان كقوقاني أو إذا كيني اللي وريجين وحمقنا حتى يعني أدنى يعني شعور أو حتى دول صومالية أو مسلمين تلين على قبصة حتى أقول لك يعني إذا ما كيني أقول لك صوقنا حتى إنك سوري حتى وحمقنا مركا wiilasha yaryarka ee la siray ee magacyada kala jaanka la baxay ee meelaha aan kama maqalno inaysan haynoto marka ugu hore dad qadiyad leh runtiina taasna waxay noqonaysaa khalfiyadooda dambe oo jahli iyo cilmiga dhanka sharciga oona jirin iyo sidoo kale sida walaalka eh, dalboon uu sheegay in xirfadii saxaafadda xitaa mataqaana yani aana jirin misaal waxaan usoo qaadan karaa yani saxaafadda mabaadideeda waxaa kamid ah xataa oo gaalada ay aqoonsan yihiin oo inkastoo anaga wax dhan aan diidanahay waxaa kamid ah in waxa la yihahda amaanatulkelima kelimada inay amaano tahay matalan maanta eh, mid kamid a mashaaiikhda ama qiyaadaadka haddii cod laga soo duubo codkaas inuu amaanan yahay waxaan xasuustaa sheekh mukhtaar eh, abu mansuur in hadal uu jeediyay hadda ka hor eh, mid kamid idaacadaha xamar yani waxay ku sameeyeen hadalkii sheekha oo yani ay waxay ka jareen mustalaxaadka sharciga matalan murtad hebel yani iyo kooxda shirkada ayay ka jareen aniga waxaa kamid ah dad wariyaala ah oo arrintaas kala dooday dadka qaarkood oo maanta yani magacyo ku leh gudaha magaalada muqdisho iyo wadanka kufaarta jira oo lagu yaqaano yani xaqdigooda iyo xas- yani cudwaankooda islaamka ay u qabaan lagu yaqaano ayaa waxay dadka kula doodaan kamid ahayn war haddii adinka amaanatulkelima taqaanaan ninkan isaga hadlaya maxaa abu mansuur ridda kaga jirteen abu mansuur in dadkaas murdiyiin waa arrin uu caqiidi waa misiyan waa adimaaka qalbigiis miyaan taxriirin kartaa qofka saxaafiga wuxuu taxriirin karaa warqada agtiisa wuu dhidgarayn karaa laakiin qof muctaqad waa misiyan yahay mabdi waa misiyan yahay ma taxriirin karo marka jahliga iyo takhallufka xagga saxaafadda xirfad ahaan la gaaray waa taas keentay in saas ay sameeyaan masalan waxaan dhihi karnaa arrinta masder khabarka marka lasoo laabto waxaan xasuustaa iclaamka jihaadiga ah wuxuu soo saaraya isagoo sameeyey jihaad suura iyo jihaad qalin iyo jihaad kelima soo sameeyey film la soo saara matalan hadda matalan xarakada shawdidi waxay soo saartay film an amisom nail maxtum liyaado filmkaas waxaa kasoo muuqday oo maqal iyo muuqaal la arkayay yani baabuur badan oo gubatay oo amisom ay laayeen iyo mataqaana miyad fara badan oo- oo yani xuloobay oo gudaha xerar xalana ku jiro marka maanta yani warbahintaas ee- ee- ee dhexdhexaadka sheegin waa tabinaya dhaayaan waxay leeyihiin ee, yani xarakada shamlediina oo ah jiha dagaalanta ayaa waxay soo bandhigtay waxa ay ku sheegtay muuqaal see loogu sheego waa muuqaal sax waa ujeedaay muuqaalkaas oo kasoo muuqanaya waxa ay ku sheegeen aadan leeyahay yani baabuur yani maraykanka leeyahay ama afrikaanta leeyihin oo gubanaya marka wariya sidaas uu leeyahay dadka mushaahidiinta ah waxay daawanayaan muuqaalka uu gubanaya waxaana ay ku darin ay leeyihin muuqaalkaas ay soo bandhigeen inay ku jireen askar maraykan ah ama askar kuwaas ah oo la dilay oo leeday waxaa lagu soo bandhigaa meedkii oo oo qaacayo oo gubtay kadib waxay kusoo gabagabeeyaan annaga haddaan hanay jiha hebel oo warfaneed awood ma u yeelan warkan inaan me- dhinac kale ka xaqiijino yani yani dhinac kale ka xaqiijinad waa kuma yani waa masdarkooda khabarka maraykanka baynama markaan aragno yani markay maanta switzerland ay qabtaan matalan babuuka switzerland qabto wuxuu yidhi lixin noo mataqaana oo caddaana kadibna xarakada al-shabaab idaacadihii waa wada carare waxaa leeyahay ee, afhayeenka amisom oo sheegay lix in- inay dileen yani afhayeenka ee, maraykanka oo sheegay saraakiil ka tirsan alqaacidiin ay qabteen intaas intaas inay dileen baynama meeshaan jihaad ka dhacay oo suuradda iyo kelimadda iyo qalinka iskugu jirna la isku daya mataqaana in la beeneeyo runtiina taas waa laga gudbaatay casrigan hadda la joogo arrintaas way beenooday nimankaana meesha way kula go-een maanta ayadoo dadka muslimiinta ay heli karaan idaacad islaami ah oo xaqa iyo xaqiiqda usoo gudbinaya yani ma u baahna mataqaana in been looga sheego waxaa aad iyo aad ugu farxay oo misaal yani iska caadi ah qof kamid dadka muslimiinta caadiga caamada ah ayaa markii mujaahidiinta xamar ay kasoo inxiyaasin waxa uu dhageystay idaacadaha markaasuu yidhi yani idaacaddii mataqaana ma hadlaysaa oo mujaahidiinta haa idaacaddii mujaahidiinta ma hadlayaan haa haddii idaacaddii hadla ay hadlayaan wax kastoo dhaca wax mu aragno yani sida yani waxay muuqanaysaa ee, umu- muujinaysaa sida idaacadahan looga deeqtoonaaday iyagana ay usoo baxda mataqaana fadeexadooda iyo waxooda runtiina mataqaana waana taas keentay in ayagana lagu go-aan marka waxaan leenahay haddii xataa idinka qadiid aanan lahayn iskaga taga safka dagaalka oo isku daaya idaacad south america iyo idaacad muslimiinta inay dagaalamaan oo kuwaana ay keenstaan mataqaana ninka af- af- af- af- af- afgaalka ku hadlayay annagana aan keen dadka muslimiinta afkay ku hadlayen oo dadka muslimiinta qalbigooda oo gala oo idinka ah dadka ka diisaan luguysmada iyo sidaa ugu dhex lugu-an tihiin oo qadiid aan lahayn oo diin aan lahayn oo damiir aan lahayn oo dadnimo aan lahayn ilaa baan ku dhashay maanta wariyaha oo yani ee, ka hadlaya dhaya kuuqaaniya lagala wareegay xarakada al-shabaab sida dhulka kuuqaan inay leeyihiin dadka mataqaana mujahidiinta inay leeyihiin oo dadka muslimiintan waa kuma ninkaas waxaan xustaa misaal ahaan ee, nin kamid a dadka wariyeesha maanta hadda oo faano ayaa maalin maalmaha kamid a ee, intaan ka howlgelay idaacada alqur-aan sida dadkan jahliga uu dilay waxaa jirtay in nabiga sal l slam lacaayay waa runtii qadiyad weyn oo qof dadka muslimiinta meel weyn ka ah markii qadiyadda markii nabiga sal lacaayay ayaan idaacadda waxaan ka dhahnay ee, warkii caalamka waxaan ka dhahnay baadariga lacaynka miyaa dafataas adeegsaday ninka uu yimid waxay ugu dhahay niyow adinka yani shaksiyan jibriil ma naqin kartid yani qof saxafi ah waxaan ku yidhi oo maxaa dhacay walaal wuxuu ugu yidhi niyow qof caatifiya tahay yani qofka saxafiga oo laxu- waxaa loo baahan yahay inuusan noqon qof caatifi ah qof oo dhinacaan raacseen oo degan oo warka uu sheegayo yani gudanayo oo oo haddii nebiga sasan aan la caayay yani oo an qadiida qadiida khuseysa aan ahayn goormay aniga aa ahaayay qof saxafiya ka hor intaan muslim naqan so ani muslima intaan saxafi naqan ahaa maanta marka dadkaas aan ka sugayna qadiyada inay ka helaan waa dad nebi maxamed sal slam shakhsiyadiisa sidaas u gafay oo yani qadiyada hadda xarqu qur-aanka qur-aanka markii la gubay sidii ugu fadxubeen waa ogeedeen maanta qur-aanka kariimkoo la gubayna waxay kamid tahay akhbaarta kuwa ugu liita oo la yidhaahdo yani mii quseey kan mii quseey ma rabno Eh, maadaama dhanka kalena ay tahay xaflad aweys oo la qabtay iyo yani eh, shaneemo la furay iyo yani mataqaanaa shir meel ka dhaco haween iyo jin iskugu yimid oo oo looga hadlayo ma- mustaqbalka yani waxa la yidhahdo inuu yahay war weyn runtii waxaa xasuustaa eh, mid kamid ah wakiil wareedyada wilaayadka jooga intii idaacadahan qashinka aan la mamnuucin waxa uu iga soo dacwooday maalmo kamid nooga soo dacwooday anagoo kismaayo joogno wuxuu yidhi idaacadda aniga aan mataqaana warka u diro wararka magaalada yaal boqolkiiba boqol ma rabaan markii aan la sheekaysto waxaa kamid ah zakawada la qaaday niyo warkaas ma rabno maamulka ayaa maanta wuxuu tegay level yani wuxuu ka- yani dowlaa la bixiyey dowladaas oo diiwaankooda sacd ibnu mucaad dowladaas oo laga hadlay alkitaab sibila ma rabno maamulka ayaa maanta sadaqa bixiyey dadka gargaar la siiyey ma rabno warkaas ee dekada ayaa maanta waxaa la furay gacansaga soo degtay sida maamulkii ganacsada dhex maray waxaa la- ganacsada ay dhaheen yani dhaqaala dhiibeyna o warkaas kuna anfici karaa laakiin waa inaan uqaadanaa dhanka ganacsada waa la qasbay marka dadka annaga ay sayno waa dad marka horeba aan ku kala tagna ususka islaamiga ah oo mubda ah xaq iyo baadil run iyo been xalaal iyo xaaraam nin muslima iyo nin kaafira nin faasiq iyo nin faajira nin muumina nin baare dad aan ku kala tagno waa marka yani sida dalboon oo sheegay waa dad yani jahli dhanka xirfadooda mihaniga oo kaga jiro oo taxriirinaya dadka afkooda marna jahli dhanka cilmi sharciga oo jiro marna dad qadiid aan leena jirno yani oo ka daba dhacaya mataqaana doolraadka riiska iyo iyo iyo wax yarka mataqaana looga daba tuuro marka waayahay jibriil a- aad baad umahadsan tahay gebagabada ayaan ku dhownahay aniga oo een, labadiina een, kelima ee gebagabada ah idin siin doona inkastoo mawduucan uu yahay mid aad u ballaaran oo markaasi een, dhinacyo kala duwan ah oo hal waqti aanan lagu soo koobi karin marka loo eego een, xaalka ee, dunida iclaamka een, hardanka ka dhexeeya gaar ahaan midka islaamiga iyo midka kale ee, iyo weliba een, taariikhdeeda intaba hase ahaatee ee, isla arrintan hadda laga hadlay soomaaliya markaynu eegno waxaa barbar socda een, ururo een, ku xiran een, dibadda islamarkaasna een, ku qaraabta een, markiisa xaflad dilo magaciisa lacago kusoo qaata hadda waxaa la dilay een, saxafi cabdisalaan xiis oo ka mid ahaa een, wariyaasha magaalada muqdisho ee sida weyn loo yaqaana askari ka mid ah ciidanka dowladda ku-meel gaarka ayaa ku toogtay degmada xamarjadab ee magaalada muqdisho waxaa soconaya hadda een, kulamo baroor diiq een, hay-adaha qaar ay qabanayaan een, wufuud kale oo wadanka faransiis ka aaday cabdisalaan laftigiisa wuxuu eh, iga tegay dardaaran een, ka hor intuusan dhiman barnaamij ay qabatay idaacadda islaamiga alfurqaan een, waxaana uu si kurul uga hadlayaa een, ururada sheegta een, saxaafadda soomaalida ah een, qadiyad xumo ayuu ku tilmaamay eh, isagoo sheegay in mar walba qofka markii uu dhinto een, markaasi eh, lagu qaraabanayo madaxiisa dabcan hadda cabdisalaan wuu dhintay een, tilmaamihii uu ka digaya ayaana een, ku dhacay oo madaxiisa ayaa lagu qaraabanaya marka een, aan eegno arrintaasi iyo su-aalo kale oo cabdisalaan allah u naxariisto eh, inagu soo maqan bilbil kulankan horta raggan eh, la sheegayo eh, eh, eh, eh, nusaj isku magacaabay oo iyagu eh, dibadda ka yimid qurbajoogta ah mar kastana gaalada kaga dhaafto eh, soomaaliya dhibaatadii ka dhacday ayaa saxaafadda wax siinaa oo wax u qaybinaa arrinkaas ayaa si weyn loo falanqeeyey in waxaa ilaahay mahadiisa ayaa eh, qodob ka mida lagu yidhi eh, war saxaafadeedka in kooxdii horey baatil kugu heshiisay uu ilaahay xaqii ku dirisiiyo oo ay maanta is- iyagu isheegeen oo isdacweeyeen oo yidhaahdeen gaala ayaan wax ka qaadan jirnay qof dhintay ayaan magaciisa wax ku qaadan jirnay kuwa nool ayaan ku qaadan jirnay intaas oo dhan waxay sheegeen in ay ahayd wax maaragtay een si weyn loogu farxo sidoo kale filipino waxaa xusid mudan in boq- labada boqol boqol ka mid ah ay ahaayeen boqolkii adiguba aad ka mid ahayd ay iyagu ahaayeen markii lix iyo toban wariye oo ka howlgala magaalada muqdisho intay madax sheegteen oo ay maamulo sheegteen ay yidhaahdeen waxaana dilayo ciddaas iyo ciddaas iyadoon aan wax caddayn u haynin islamarkaana doonaya inay sii badato dhibaatada iyo tacadiga so- saxaafadda soo gaaray ee soomaaliya ka dhacay boqolkaas wariye oo si weyn aad uga warqabtay in caalamka oo dhan iyo guud ahaan dalka laga soo dhaweeyey markay yidhaahdeen waxaanu la qabnaa dhib kasta oo soo gaara shacabka soomaaliyeed ee aanu ka dhalanay ee walaalaheen ah ee aan u adeegayno cabdisalaanow soomaaliya waxaa ku dhacay meelo badan ayaa laga bahdilay tusaale haddaan kaga soo qabto siyaasiyiinta soomaalidu way tugsadaan markii caalamka ay tagaan waad la socotaa waxaa la leeyahay sabool ayaa tihiin waddan faqiira ayaa tihiin niyaddii ayaa laga jebiyaa een, sidaas ayay lacag kusoo qaataan marka saxaafaddiina haddii sidaas ay noqoto oo tuugsigan hawsheeda ay noqoto sumcad darro intee lag ayay ku keeni kartaa wariyaasha soomaalida amaadadaasaa horta siyaasiyiinta qaar baa iyaga la isaga adeegsayo oo lacag yar oo dalkooda ay ku burburinayaan oo si ilaahay maaragta qur-aankiisa uu ku yidhi samanan qaliilan bay horta soo qaataan taasi waa yeelkood laakiin saxaafadda haddaan u talaaban saxaafaddu waa waa wax macnaha miinad aad u qurux badan weeye oo sharaf leh kuwan magacooda lagu qaraabanayo iyo kuwa ku qaraabanayo anuu maanta waxaan isleeyahay ninka saxaafiga ee soomaaliga waa in uu doogtiisa dadkiisa iyo diintiisa u dhowraa laakiin ma aha in uu faransiis iyo magaranaysaa yurub oo aan ognahay dhibaatada ay ku hayaan guud ahaan dunida muslimka oo dalka ee wadamada qaarkood ee haatan dhibaatada siday ugu geysanayaan aan ognahay inay yidhaahdaan nacaawiya iyo inay soo siiyaan qalab aan waxba tirayn oo isagu markaasi haddii qofka soomaaliga oo isagu dalkiisa ka shaqaysta uu soo iibsan karo in lagu siiyo sida bidaha uxunka ee ninkan cumar faaruuq la yidhaha oo meelaha loo wareegayo oo brashka ay ku qoran tahay ma aha brash ee waa balaayo marka baada saxaafadda soomaaliya waa kuwa nadiif oo xalaala marka laga reebo kuwa magacooda ku qaraabanaya iyo kuwa ogolaaday in lagu qaraabanayo ee baasaboorro inta loo sameeyo sabuuti la geeyo iyagoo haddana qoysaskoodii iyo dadkoodii ka tegey dhowr cisho hotel islaameed lagu hayo gaala ayay ka timi lacagta gaala ayay unoqonaysaa marka dambe dalka wuxuu kusoo laabanaya isagoo maramaran oo waxba wadan marka kuwaas ayaan oran lahaa ka digtoonaada oo yuusan hotel ku yeerin cidda doonaysa danta saxaafadda soomaaliya inay ka shaqayso waa inay gudaha uga shaqaysaa waa in ay dhibaatooyinka lagu hayo shacabka guud ahaan ka hadasho gaar ahaan saxaafadda wixii dhibaatooyina marka arrintaasi runtii annaga aad ayaan uga dhiidinay kulankii aan yeelanay wayna sii soconayaan dadka barnaamijyada noocan oo kale ah ku qaraabsana waxaan keeni doonaa maxkamad islaami ah oo tallaabo ka qaadaysa marka filipino aad baad mahadsantaha waxaa sidoo kale aan anoo ka faa'idaysanayo fursadan aan ugu baaqayaa baada saxaafadda soomaalida inay ku digtoonaadaan qoladan n g o-yada ah ee gaalada ku xidhan ee kiniisadaha ku xidhan ee waxa dulliga ah ku shaqaysta cabdisalaan sheekh xasan ciise ayuu ahaa mar dhow ayaana askari ka mid a kuwa dowladda ku-meel gaarka uu dilay waxaana hadalkan uu ka jeediyey idaacadda islaamiga ee alfurqaan dood uu ka qayb galayay gabagabadii ayaynu soo gaarnay inkastoo waktigana uu inagu dhacay cabdiweli adigoo soo koobaya maxaad kusoo gabagabayn lahayd marka la eego himilada mustaqbalka la filayo in warbaahinta islaamigu ay hiigsadaan iyadoo loo eegayo marxaladihii iyo hardankii lasoo maray iyo xaaladda maanta la taagaya
waxaan oran lahaa anigu anoo soo koobaya ninkan hadda cabdisalaan xaafigan allah u naxariisto laakiin arrinta uu ka hadlayo oo uu leeyahay maaragtay dadkan wax ku qaata iyo maaragtay de waxa qariib aniga horta ila ah weeyaan qof mataqaanaa saxaafi ahaa oo qof ama dalad saxaafadda sheeganaya oo meelahaas ku qorqor waan arkay nairobi iyo muqdisho iyo meelo kale kuwa joogo oo dalada saxaafadda soomaalida sheegta in qof dhintay aysan waxba ka gelin uu magtiisa qaato oo nin kala siiyo arrintaasi waxay keenaysaa shaki ah in ay jiraan dad dadkan ugaarsanaya oo mataqaanaa lacag ku siinaya inay lalaayaba arrintaasi shaki weyn bay gelisay laakiin haddaan qoryahaasaan waxba isku mashquulin waa hawshoodii mataqaanaa waa gabeen dadka saxaafaddaa sheeganaya aan islaamiga ahayn dad runtii waxa weeyaan u khidmaynaya dadka cadowgana ay waddanka kusoo duulay weeyaan waa dad aan dalkooda dan ka lahayn saan hore u sheegay haddaan iclaanka dhinaca kale ka niraano maxalaalba horta in lagu shaqaysay in kalena haddee waxaan leenahay mataqaanaa qofka sidqi inuu waxaysa ku saleeyo weeyaan oo beenta xaaraam weeyaan saxaafadda islaamigana ay waxay u taagan tahay inay wax run ah sheegto oo aan mataqaanaa sida ilaahay subxaana watacaala iyo rasuulkiisaba ay u sheegeen inay beenta xaaraam tahay ay iskaga ilaaliyaan laakiin dadka kale de inay u banaan tahay oo qaabkay u dhaqmayaan iyo dadka cadow ugu shaqaynayaan ayaa ayaa laga garanayaa ayaga inaan laisku mashquulin ba aniga aaminsanahay galbeedka iyo qoryahaas kale oo dadkooda iyo dadkooda iyo diintooda manacay wax kasta way ogyihiin hala ogaada maaragtay ilahi subxana watacaala waana noo sheegay ilahi subxana watacaala wuxuu leeyahay fa inahum laa yukadibuunaka walakina aalimiina biaayaati illahi yajxaduun nebi maxamedow kuma beeninayaan oo inaad run sheegaysid oo nebi maxamed tahay oo mataqaana ay mataqaana ay si fiican kuu yaqaanaan معناها أرتاس وقبني قرنا يعني وحن أكسر اللي وصلت إني حق تاعي ولكن الظالمين بآيات لا يجحدون لكن ضد كما تقالنا الظالمين تاعي آيات الله سبحانه وتعالى بيننا ما كتبت الصحافة الإسلامية هاجي وحن لي هاي مرت مرك هو رئيسة وإن إخلاص lagu daraa marka labaad in la ogaado xarful adkaar uu yahay oo hadalkaagu uu diin ku salaysan yahay oo manhaj yahay oo maaragtay mataqaa sababta waxaa qaacida waxaa jirta culammadu dhahaan maa laa yatimu waajibun ilaa bihi fahuwa waajib waa macnaha waa waxaan dhihi karnaaba xilligan lagu jiro waa salaaxa muslimiintu ay mataqaanaa ay adduunka mid chinese ku hadlaayaa laga yaaba maanta caalamkooda markaad ku aragtid oo hadlaayo oo aad aad aayaad akri oo inaa xataa adan fahmayni dhegaysatid maaragtay waxaa lagu jiraa dagaal runtii lagula jiro dad professorra ah jaamacada dhiga intaas sideed sano digrii usoo qaatay in uu hadalkaaga xataa anan isku sameeyo bedelo sharaxo xataa idea wax kala dhex baxo adiga lafta kugu dabagediyo marka waxaa loo baahan yahay dadkaas kale soomaalida saxufiyiinta sheeganaya ee maqtuuciinta ah ee ka dhacsan xaaladka meesha maraysa aan garanayn oo saan sheegay badoodii iyo khayraadkoodii iyo dadka waxay u yimaadeen xataa aan aan weydiinayn oo aan waleysay ka qaadaynin oo maalin walba laga yaaba nin sargaala arko mid balaayo arko oo aan la hadlaynin oo aan wax waraba aan iska xil iska saaraynin laakiin markay noqoto xarag salaad mujaahidiin oo noqotana afka goos bushmaha goosanaya oo xataa wadaadadiiba ay noqdeen mataqaana culammada ragga sheeganaya oo noqdeen nimankaas inay taskiyeeyaan oo yidhahda habel habel lama kulmin ninkaas hadduu la kulmayna khayr buu kala hadla habel habel taangi kuma dhex jiro mataga meesha fila soomaaliya ma joogo oo haddana aanu aragno mataqaana waxaana qarin karin qoraxda haddii dabcan sacad in lagu qarayo lama qarin karayo aanu aragno in maanta mahiiga laleeyahay waa mahadsanta nin cuna baa leeyahay waa mahadsantaha mahiiga qaramada midoobay iyo marti sharafka iyo kulli garowa kusoo dhawaada mahadsanta uu leeyahay oo markaas wadaadna hadhow muxaadaro un dadka qurbaha joogay ee soomaalida muxaadaro ujeediyo inta t v soo farsa yirahda dhegaystaani been weyniga xagkan kusoo arkay kama hadlo bil soomaaliyana ma tago waxaasna ma galo iftiraa iyo been baa lagu dirsameeyey warbaahinta islaamka waxaa utaqaanaan kidbi iyo balaaya faafisaa asagiibaaba waxaa waay dadkii anaa ku daraaya rag baa jira fatwooyin soo saaray oo fatwooyin soo saaray ha dhegaysanina oo masadidaas waxaa loo yaqaan argixisaan culumay sheeganaya dad baa wax akrinaya marka dadka nooc culammada jimcaha markay sameeyaan dadka saxaafada bartay aan mustawa diineed lahayn oo waxay ka turjumayaan aan garan waxaan xataa article laga yaabo in laba maalmood article wanaagsan uu ka qoro shabaabka ama qolo kale ka qoro waxaa laga yaaba in ayaga uu shaqeynayo inuu moodo oo iska dhalacsiiyo oo uusa matala sababta qofka hadduusan lahayn principal qadiyad lahayn sheegin waxaa inay waxa ilaahay subxana wataala ajir ka helayo waxaa inay qadiyadii asaga wax aaminsana ay tahay waxaana ilaahay subxana watacaala inuu mataqaana ay ay ay tahay wax waajib saaran kullikum raaci وكلكم مسؤول عن رعيته هذا سوء فهم بين مستواها لهاي وساس ودبيشنا يعني لكن ذاتي مستواها لها علمada ah ayaaba saxaafadii ka baxsan lahayd abduli way aad baad umahadsantaha maadaama waqtiga uu inagu dhacay isla gunaanadkii inagoo eegayna iyo qadiyadahan waxaa dhowr jeer soo lalaabtay su-aalo ah warbaahinta islaamiga ah maadaama dhacdooyinka ay ka hadasho maxaa hortaagan in waxyaabaha qaar ama dhacdooyinka qaar la saaro daliilkooda la daba dhigo ayadaha qur-aanka kariimka ah ee dhacdada markaas ka hadlaya ama waxa markaasi keenaya in dadka qaar midiyaha uu ku qaldayo hadday ahaan lahayd dimuqraadiyadda iyo hadday ahaan lahayd waxyaabaha lamidka ah tusaale ahaan hadda waxaa la qeybinayaa oo midiyaha loo qeybiyey invitation loogu dabaaldegayo maalinta ciidda christmaska ee sanadka cusub dabcan magaalada muqdisho ayaa lagu qabanayaa iyadoo magac laga bedelayo oo laleeyahay maalinta dowladda hoose kenya waa laga dabaaldegayaa wadamada kristanka ee dunida o dhan waa laga dabaaldegaya magacaha lagu kala duwanaado qadiyadaha kale saxaafadda saameynta kale waxaa ka mid a ciidamada shisheeye oo kale oo diiday in eeyaha saxaafadda laga joojiyo markii garoonka la galayo eeyga uu ku dhereerayo kamerada waxyaabaha kale oo inta badan hadda ee su-aalaha soo laalaabtay ka mid ah oo saxafiyiinta lasoo weydiiyey waxaa ku jira in taxliil la saaro ama dadka loo bandhigo ama dadka fasiraad laga siiyo tusaale ahaan hadda cabdiweli sida aad sheegtay garowe shir ayaa ka dhacay mid ka mid a madaxda ayaa ka hadlay wuxuu yidhi waxaan salaamayaa international communityga madaxda ka socota maamul goboleedyada augustin mahiga christian manhal dhammaan salaanta islaamka idinku salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu marka dadka o dhan islaam ma wada ahanba haddii la yidhaahdo saas haddii loo dhiga xitaa oo marka in saxaafaddu yacni qadiyadaha islaamka ku saabsan in aayadihii qur-aanka ay saarto maxaa hortaagan su-aalahaas ayaa jibriilow in badan soo laalaabtay marka arintaasi iyo kelimadaada gabagabada adigoo soo koobay maadsantahay akhilkariim runtii horta naxnu ka idaacaadkeena midkana baadiga ah runtii waxaan dhihi karnaa insha allah tacaala waana soo daahnay waqti dambena waa nimid haddana alxamdulilah juhdi oo laa baasa bihina waa qabanay wax badan waa soo dhaweynay hadda mathalan qadiyaadka oo qadiyada mustalaxaadka sharciga ah maanta in mataqaanaa lasoo celiyo mustalaxaadkii sharciga ahaa oo qof kasta wuxuu xaq ula loogu yeero oo ninkii tugaan tug la yihahdo ninkii khaa'ina khaa'in la yihahdo ninkii gaala gaal la yihahdo kii gaala raacsan murtad la yihahdo kii muslim muslim la yihahdo runtii waxaa kamid waxyaaba aad iyo aad loo waayey dadka muslimiintan ay waayeen warbaahintan runtii ku ahayd wax oo oo يعني بدعة لكن ما أنت الحمد لله waxaa yani saaxada jooga warbaahina oo anaga aan kamid nahna anaga idaacadda alhandulus islaamiya inaan dhahayna mustalaxaadka sharciga aan ku taaganahay oo ciddii muminana mumin aan dhahna ciddii gaalna gaal aan dhahna runtiina taas waxaan dhihi karnaa waa bilow wanaagsan oo runtii insha allah tacala tilaabo usii noqon doonto in loo gudbo heer yani la gaaro insha allah tacala waraarkii iyo aayaadka qur-aan kariimkii waxa dhaman la israaciyo runtiina waxaa muuqanaysa in yani idaacadeena jihaadiga jaanibka dhanka tarbiyadii dacwada ay siiyeen iyo jaanibka dhanka taxaliisha akhbaarta ay siiyeen runtii aad iyo aad farqi weyn noogu dhexeeyo janibka tarbiyada iyo dacwada iyo muxaadaraadka inuu aad iyo aad kaga badan yahay taas taas oo qayb ka yani in la ajiibo baahiyada hadda taagan runtiina waxaan dhihi karnaa ka intaan gabagabada gelin qadiyadda weriyahan dhegaysana dee cabdisalaam xiis la dilay waxaan leenahay allah unaxariisto sida hadalkiisa hadaan ka maqlaynay runtii waxa u adlaya si waadixa waxaana jirta oraha dhahaysa dadka xorta sidoodaba dhulka oo gumaystaa kuma noolaan karaan ama noloshooda kuma nagaato waxaan leenahay ninkaas cabdisalaam wuxuu kamid dadka yarka farkutiriska ah yani xorta ah iyagoo meeshaas jooga isku daya inay kelimada soo gudbiyaan dadka gaarsiiyaan isku dayeen kamaan xasabu yani kelimadiisaas uu soo gudbinay ayuuna eersaday marka uu leeyahay maxkamadda islaamiya ayaan soo taagayna dadka oo naysta iyo dadka saxafiyiintaana runtii waxaan ugu curdaarna waxaan leenahay dhulkii aad joogta iyo meeshii aad yani aad joogtaba maxkamadda islaamiya kama jirta insha allah tacala laakiin biidn illahi tacala way gaari doontaa in maxaakiimtooda wadciga qaanuunta wadciga ay ku shaqeeyaan in lagu bedelo waxaan intaas kadibna aan jeclahay inaan baaq u diro dadka xaraarta ah ee weli meelahaas jooga ee weriyayaasha ah ee weli damiirkooda dhanka diinta iyo dadnimada xitaa uu ku dambeeyo bal inay xisaabaadkooda dib ugu laabtaan waxaan dhihi lahaa shaksiyan annaga haddaan dadka ka shaqeeya saxaafadda runtii waxaan dadka ugu warka badan dadka yani waxa la qoran waa war oo ilahi subxana taala leeyahay maa yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid waxaan sheegna waa la qoraa waxaan ku dhawaaqna waa la qoraa waxaan mataqaana soo gudbina malaa'ig baa qorta marka inay bal raggaas axraarta bal dib inay ugu laabtaan waxay qoreen canaawiintay qoraan wararkay gudbiyaan in la qoraayo oo maalinta qiyaamaha lasu imaan doono inay ogaadaan taas baan uga digaya mustaqbalkooda aakhiro dadka oo yani oo xaraarta aan ahayn oo gumaystaha ku jira oo safka gumaystaha taagan oo dhiiga gumaystaha ugu shaqeeyo oo qorada haysta oo safka taagan oo kalimaadkooda yani sida xabadda ay soo rideen kuwaas waxba uusan u dhaameen oo kadibka iyo shacaadka lagu yaqaana kuwaas waxaan leenahay insha allah tacala fatarabasu inaa macakum mutarbisuun ugu dambeyntiina waxaan dhihi kari lahaa naxnu iclaamka jihaadi haddaan ahne waa soo toosan hadda waxaan dhihi karnaa laba arrinba waa xaqiijinay marka koowaad horta cudurkiina helnay cudurka ummaddeena haya waa ogaanay cudurka in la ogaadana waxay qayb ka tahay in la caafimaaday dad badan oo kamid ahna mataqaana ummadeenana way caafimaadeen hadda oo maanta yani masdarkooda khabarka iyo cidday ku tashanayaan iyo cidday warka kasoo xiganayaan iyo cidday warka ka sugayaanba waxay tahay dad idaacaadka islaamiga ee runta iyo lagu yaqaano mar haddii marka cudurkaa helnana daawadiisa insha allah tacala sanadka soo naguma qaadnunta inaan helno oo cudurkii ummadda dhan inay ka caafimaado ummaddan konton sano ka badan baa lasoo taqdiirinayay waqti badan bay u baahan tahay in lagu bixiyo alxamdulilah bilow wanaagsanna waa haynaa rajo wanaagsanna waa leenahay waxaan arki doonaa insha allah tacala maalin la waayeba yani qof wariyaha oo dhankaas naga jira oo dhammaantood yani ay imaadaan dad kelimad xaqa ku hadlaya ay noqdaan insha allah tacaala oo yani intaas baan urajeynaa dadkii kasoo hari waayo oo noqdaan kuwa gumaystaha la socdaan kollay waxaan taariikh waay taarikh bay geli doonaan insha allah tacaala abkaab baa loogu qori doonaa taariikhda hebel hebel oo gaala hebel lasoo duusha la saftayna gaalada dhankooda ayuu ku dhintay saasuu ku baktiyay waa la dhihi doonaa marka insha allah tacaala intaas ayaan hadalkii kusoo koobaya aada iyo mahadsanyihiin jibriil nuur yuusuf iyo cabdiweli dalboon sidoo kale ustaad maxamed oo qeybaha hore ee barnaamijka nagala qaybgalayay maxamed sheekh xasan way inoo suuro gashay inaynu helno qaar kale oo ka mid ah warbaahinada dhexdhexaadka ah laakiin qadka telefoonka ayaa ka go-ay sida bilowgii barnaamijkaba uu ahaa waxaana mawduucana maanta ku qaadaadhigeennay warbaahinta caalamka inagoo taariikhda kooban soo qaadanaynay marxaladda hadda lagu jiro iyo himilada ay hiigsanayaan warbaahinada islaamiga ah ee sida weyn ugu baahay adduunka dhegeystayaal guud ahaana intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha farsamada waxa uu ahaa maxamed xasan muuse tan iyo kulantideena dambe wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
كيف أمست إذا